أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada waalaba si toos halkan aad ogala dabcan oga dhegeystaan oo ana ogala socotaan waana star f m codso gobolka waqooyi bare saaxiibayaal wargeysada kale daily nation iyo sidoo kale the standard ayaan sidoo kale waxyaalo badan markaasi kaga eegnaa waxyaalaha qodobada waa qodobada markaasi ugu weyn oo wargeyska bogogiisa hore uu kusoo qoro qaybaadama dhegeystayaasha fursad usiya balse kuwa kusoo kaakaceen kuwa birisay maqalka idaacadda wargeyska bal markan aan ku bilaabo boggiisa labaad saddexaad iyo afraad iyo shanaad oo wargeyska sidoo kale halkan cimaan uu kaga soo dhigay wuxuu kusoo qaaday sawirka madaxweynaha dalka william ruuto iyo khudbaddii shilay markaas u jeediyey waxaa leeyahay titan your belt dabcan waa in cid walbaba dhexda markaas ay dhuugsataa maxaa macnaha loola jeeda dhegeysta waxyaalihii khudbadihii markaasi la doonaya madaxweynaha inuu inta badan deeradda saaro halkan waxaa leeyahay ma uusan daarin dhegeystayaal waa khudbadiisa madaxtooyada waa khudbadiisa ugu horreysay dhegeystayaal madaxweynaha jeedinayo sidoo kale dadka shacabka iyo labada gole ee wakiila dabcan xildhibaanada iyo sidoo kale tan sanadka uula hadlayo maalintii shalaytu wuxuu markaasi ka dhawaajiyay in xukuumaddiisa waxyaalaha u qabsamay ee markaasi ku hanaqaaday tan iyo markii xafiisku la wareegay laakiin madaxweynaha dalka dhegeystayaal weli muusan qaadin sidoo kale ballan ugama qaadin dadka shacabka arrimaha ku xiriira canshuurta tirahda badan ee faraha badan haddii xukuumaddiisa ay la yimaatay iyo sidoo kale arrimaha inta badan dadka diradda ay saarayeen madaxweynaha laga doonaya inuu ka hadlo ee ku aadaneed arrimaha maciishada nolosha iyo sida waxa markaas uga qaban karo iyo weliba qorshaha iyo istaraatiijiyad wuxuu markaas kaga bedeli karo midnaba taasi mau markaasi soo hadal qaadan balse dadka wuxuu ugu laabqawoojiyay in markaasi dulqaad ay samaystaan una ogolaan ama u ogolaadaan dowladda sida markaasi dariiqada ama wadada saxda ah wax markaasi uga hagi karto uguna sixi karto ilaa markaasi wax badan iska bedeli doonaan xukuumaddiisa muxuu markaasi ku dhahay madaxweynaha arrintaasi waxa uu u sheegay in dowladdiisa ama xukuumaddiisa hadda ay ku qasbanaatay in waddo markaas xanuun badan ay doorato ayna qaadato dhegeystayaal si markaasi mustaqbalka guulo badan looga gaaro macnaha oola jeedo in markaa xaaladda adag hadda waddanka markaas ku jira kushay dhaqaale xumi in ay marka hore fiiriso balmeelaha wax markaasi ka bedelmi karaan ama waxay ka qaban karaan ay markaasi ka mid ah canshuuraha madaxweynaha haddaba arrimaha shidaalka muusoo hadal qaaday bal marka hon waxaan fiirin doonaa dhegeysta waxyaalihii madaxweynaha uu sheegay shalay khudbadiisana sidoo kuu ku furfuray bal xukuumaddiisa waxay qabatay waxay markaasi hadda higsanayso ilaa iyo shan lix qodob ayuu markaasi soo saaray madaxweynaha uu sheegay in hadda xukuumadda wax ay ka qabatay kamana bedeshay bal markan qodobka ugu koowaad aan fiirino waxaa madaxweynaha uu leeyahay deemihii wadanka markaas lagu lahaa ama qeybo ka mid a deemaha wadanka disembar waa sanadkan dhegeystayaal waxa uu sheegay in markaas la bixin doono wejiga ugu horey saddex boqol oo milyan oo markaas hordhic iyadoo markaas wadanka lagu leeyahay lacag gaaraysa lacag waa laba bilyan oo lacagta dolarka mareykanka eurobon deen ah dhegeystayaal taasoo markaasi ku eg waa sanadka dambe si markaasi looga baaqsado hayraadaha iyo weliba dulsaarka faraha badan ee markaasi kusii socoto dowladda waxaa hadda uu sheegay in yar markaasi in usii bixin doono waa markiisa ugu hore uu sheegay in lacag aada u tiro badan gaaraysa ilaa iyo afartan iyo shan bilyan oo lacagta dalka in xukuumadda ka bixin doonta sanad maaliyadeedkan sanadkii sanad maaliyadeedkan hadda socda dhegeysa labada kun saddex labaatanka labada kun afar iyo labaatanka waxa uu sheegay waa markii ugu koowaad oo taasi ku hana qaaday tana sheegana in ay tahay mid uu doonayo inuu ku qafiifiyo kuna yeerayo baahida faraha badan ee wadanka hadda markaasi dowladda alacayo ee markaasi ka mid ah deymaha tirada badan iyadoo aan ognahay i m f ta inay sidoo kale lacag fara badan ay gaaraysa ilaa iyo sagaashan iyo shan bilyan oo lacagta dalka ay markaas u ogolaatay madaxweynaha mar kale ama xukuumadda ruto inay qaadan karaan si ay u kabaan baahida faraha badan ee tirada waa baahida faraha badan ee ka jirta wadanka iyo weliba sicir bararka waa qodobka labaade waxa uu markaasi ka hadlay cunada dhegeystayaal ee badqabkeeda asaguru result wuxuu leeyahay bacriminta ayaa markaasi wax ka qabanay ka bedelnay iyadoo markaasi labada k g oo markaasi uu sheegay burka waa sida soortay dhegeystayaal oo hadda markaasi lagu dabcan lagu iibsan karo ilaa iyo boqol iyo afartan iyo shan in inta u dhexeyso boqol toddobaatan iyo shan laakiin taasi xaqiiqada ayaa markaasi ka fog waxaa hadda wargeyska waxaa sidoo kale leeyahay wuxuu markaasi maraya dhegeysa lacag gaaraysa laba boqol konton iyo shan halka meelaha qaarna ay kasii tiro badan tahay iyada hadda roobabka faraha badan wadanka ka da-ayo xukuumadda ruuto waxay markaas sheegtay inay la imaarto qorshihii markii ugu horeeyey ee arrimaha hasla fan ama lacagta markaas dadka danyarta loogu talagalay by the end of last month sanadkii hore dabcan soowaa birishi aynu soo dhaafnay dhegeysteed lacagta markaasi la bixiyo waxay gaartay lacag gaaraysa ilaa iyo soddon iyo lix dhibic lix bilyan oo lacagta dalka waxaa markaasi dib markaasi loo soo keediyay ama dib loo soo celiyay lacag gaarayso laba dhibic saddex bilyan oo saving ah toddobaatan iyo shan bilyan ayaa markaasi inta badan hadda waa toddoba dhibic shan bilyan ayaa markaasi dib usoo codsanaya lacagtaasi uu sheegay in wadadka wax ay ku qabsan karaan ayna ku hormarsan karaan waxyaalaha markaasi inta badan ay doonayaan inay dacan ku qabsadaan maxay tahay lacagtaasi ee madaxweynaha uu sheegay in waa hasla fan ee dadka waxu tari doonto imisenan tahay sida aan ognahay dhegeysta lacagtaasi marka qofka uu dalbanaya waxay inta udhexeysa ilaa iyo kun iyo shan waa dabcan kun halka qaarkood shan boqol ay helayaan halka qaar afar boqol iyo konton ay helayaan iyadoo haddan lacagtaasi ay tahay mid markaasi qofka wax yar laga sii jarayo xukuumadda ruuto waxay maalintii shalaytoo sheegtay dhegeystayaal affordable housing waa markaas guryaha qiimahooda yar waxa uu sheegay afartan lix kun toddoba boqol sagaashan lix unit oo markaasi meelo kala duwan guud ahaan laga dhisay dhegeystayaal iyadoo haddana sidoo kale ay socoto sheegayna inay markaasi ka howlgelayaan tiro aad u badan oo markaasi dhallinyaro ah oo shaqala-aan ah dhanka dhismaha waxa uu sheegay in markaasi qeyb ay ka tahay xukuumaddiisa fursadaha shaqo ee markaasi guryaha waddanka laga dhisayo kuwa qiimaha jaban dadka siday uga nafisaan dadka siday uga markaasi halkaas ugu guuraan una helaan guryo dhammaystiran oo markaasi waa guryo qayb waa guryo dhammaystiran oo markaasi qiimo yar ama qiimo jaban waxbarashada ayaanu maanana dhegeystayaal waxa uu sheegay madaxweynaha konton iyo lix kun toddoba boqol konton oo macaalimiin ah markaasi la qoray ama la shaqaaleysiiyey iyadoo sideed kun laba boqol oo macaalimiin dhegeystayaal macaalimiinta markaasi j s s ama junior secondary school ayadana markaasi la tababaray dhegeystayaal oo dib loo tababaray si markaasi uga howlgalaan guud ahaan waddanka sidoo kale la qabsan manhajka cusub ee c b c ee ardayda hadda markaasi ku cusub waxaana u sheegay intaasi fursad ay ugu ahayd iyadoo jahwareer fara badan uu ka jiray sidoo kale uu ku xasiliyey una shaqaaleysay tirooyin fara badan oo shaqaale ah si loo kabo baahida faraha badan ee oo macalinyarada markaasi wadanka ka jirto waxaa sidoo kale qodobka markaasi ugu dambe uu soo hadalqaday madaxweynaha dhanka caafimaadka waxa uu leeyahay tukeda all dabcan dhammaanteena afartan todoba ismaamul waxa uu sheegay caafimaadka in dani aynay ugu jirto waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay shaqaaleysiisay dabcan dabcan waa community health dhegeystayaal oo caafimaadka bulshada dhegeystayaal ama dadka dhegeysta inta badan loogu talagalay wuxuu promote gareeyay ilaa iyo boqol kun oo dhegeystayaal waa kalkaalisooyin kuwa markaasi caafimaadka markaasi ku takhasusay ama sidoo kale arrimaha kahortega dhibaatada waa cudurada faafa iyo weliba dhammaan wax walba macaabo bulshada markaasi dan ugu ah dhanka caafimaadka ayuu ka eega halkaasi sheegana in afartan toddobada ismaamul wadanka uu fiiriyey una sheegay in dani ay markaas ugu jirto dardargelinta la socodka iyo xaaladda caafimaad ee wadanka dhegeysta sida wargeyska bogiisa saaka uu qorayo madaxweynaha dhegeystayaal dalka waxaa cambaaray mucaaradka wadanka koonfur africa ninka lagu magacaabo dhegeystayaal malema waxa uu sheegay isbedelka iyo madaxweynihii wixii laga rabay oo haddii wuxuu markaasi uu la fadhi uu la shirtay oo dabcan wuxuu sheegay madaxweynaha wadanka william ruto ayuu dhaleen waa dhaleeceen iyo eedeyn markaas u jeediyey madaxa mucaaradka dhegeystayaal ee koonfur africa julius malema waxaana uu sheegay dhegeystayaal malema in hadda waxyaalaha uu markaasi dabcan uula shirtegayo iyo waxyaalaha markaasi uu dadka markaasi ku qancinaya inay markaasi tahay mid kaafi kala dheeriya waxaana uu sheegay in hadda laga doonaya sida kartinimada uu kusoo galay xilkan uu ku qabtay in hadda wax badan ay iska bedeleen dhegeystayaal wuxuuna ku sheegay in hadda xaaladda wadanka isagoo markaasi soo dabcan kaga hadlayo kuna sheegay sida afrika laga doonaya iyo sida markaasi madaxda markii la doorto isku bedelaan ayuu kaga hadlayay malema waxa uu sheegay malema waxa uu sheegay malema dhegeystayaal in afrikaanka wadamada afrika ee hadda lacagta doolarka ay wax markaasi ku qabsanayaan ama lacagta doolarka sidoo kale ay sare usii kacday iyadoo toodii markaasi waxa ay ka qaban layihiin madaxweynaha wadanka ayaa horaan sheegay dhegeystayaal isagoo wadamo safar ku maray jabuuti iyo sidoo kale wadanka waa wadamada horaan ku maray socdaalo jabuuti iyo sidoo kale south africa sheegay in markaasi reer galbeedka ay markaasi caadadiisana saari doonin afrika afrikana markaasi ay tashan doonto afrikana markaas waxooda qabsan doonto laakiin wixii ayaa hadda markaasi la garanaya si isku bedeleen sida uu ku leeyahay maleema malema waxuu dhaleeceyn u jeediyey uuna ka sheegay wejigaan marka hore dadka ballanta uga qaaday kuna soo gashay ina wax badan ka qaban doonto kana bedeli doonto waa in markaasi aad wax ka qabataa kana bedeshaa oo xeela hadda la imanayso lagugu baran inaad meesha ka saarta muhiim dantaada ku jirta sida uu fariinta kusoo diray malema bogiisa labiiy tobanaad ayaa quraya oo madaxa mucaaradka koonfur africa dhegeysa ama south africa burgeeska bogiisa labiiy tobanaad ayaa saa ka qoraya kadib markay dabcan wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay arrimo ku aadan baasaboorka iyo sidoo kale sharciyada ku aadan in lacagihii horaan markaas lagu kala dalban jiray mise hadday ay tahay in had waxaa laga qaban doono dib u eegis ay ku firin doonto waxaa maxkamadda markale dharbaaxo ku dhufatay dabcan wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha oo arrintaasi soo saartay kuna sheegtay inay tahay mid markaasi meesha kaga saara gaazeedka lagu soo qoray dib u eegisna lagu sameeyo lacagtaasi kuna sheegtay in hadda markaasi dadka aysan xamili karin ayna sidoo kale qaadi karin dhegeysa tilaabada xagga waa tilaabada dowladda ay ku dhaqaaqayso sida sharciyada dhegeysa baasaboorka iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi loo yaqaana government staff budgets waa budgets dhegeystayaal waa baajajka ama astaantaba dhegeystayaal ee shaqaalaha dowladda ee markaasi taasoo ku sheegtay in hadda petition laga geeyey lagana feelgareeyay dhegeysta naakuru dhegeystayaal taasi waxaa markaasi wargeyska bogiisa labaad waa wargeyska bogiisa sagaalaad uu qoraya kuna dhaleecanayaan inay hadda markaasi arrintan dowladda laga doonaya inay ku fiirsato wargeyska bogiisa sideedaa dhegeystayaal sidee ku badbaado waatay cidda badbaadisay hal mar oo wicitaan ah dhegeystayaal waa gabana countiga meruga kawira kawira ayaa qarka u saray dhegeystayaal in xilka laga qaado kadib markii laba mar ama laba jeer ay xilka qaadis ku sameyn golaha wakiilada m c a golaha senatka oo arrintan dabagal markaasi ku sameeyey laba maalmood socotay maalintii jarayto daraac ayay ka badbaaday dhegeystayaal xilka qaadis iyadoo dood fara badan ee markaasi ka dhacday iyo sidoo kale eedamo fara badan ayadana loo jeediyey laakiin wargeyska saaka wuxuu qorayaa howsha taasi way ka duwan tahay kadib markii howsha gabagabada ay gaartay oo wixliba sida raba ay u dhaceen ayaa hal mar keliya wicitaan markaas imaaday ama sidoo kale meesha waa dowlada waa dabcan meelaha markaas ugu sarsaray wicitaan markaas ka imaaday dhegeystayaal tolow muxuu noqon karaa wicitaankaasi madaxweynaha mise ku-xigeenkiisa rigaadayga shaagwa cid kale ma noqon kartaa laleeyahay waa un labadaasoo keliya madaxweynaha mise ku-xigeenkiisa rigaadayga shaagwa ayaa leeyahay kadib waxay markaasi badbaadiyeen kana badbaadiyeen xilka qaadis in lagu sameeyey inkastoo laakiin ay ku adkeysanayeen wakiilada emsiyada in arrintan markaasi si cadaalad ah loo qabto sidoo kalena in si hufan markaasi loo mariya iyadoo waxyaalo fara badan ay ka tirsanayeen mise ay ka sheeganayeen gabanaha countiga meru kawira muhangaza iyadoo wakiilada kuwa u qaabilsan dumarka iyo kuwa baarlamaanka kuwa sanadka dhegeystayaal iyo sidoo kale waa wakiilada wamareebka iyo dhammaan kuwa ku buhoobay dumarka dalka dhegeystayaal ayaa arrintan soo dhaweeyey kadib markii dabcan xilka markaasi aan laga qaadin laguna sheegay in xilkeeda sidan doonto laakiin midnimada ay ka shaqeyso countigaasi ee countiga meru sida wargeyska saaka bogiisa sideedaad uu qorayo hadalka ma sii dheeranaya dhegeystayaal waxaan markan aadaya dhegeystayaasha balsida kusoo kaakaceen kuwa biristeen maqalka idaacadda idaacadda star f m cutub gobolka waqooyibari ayaa dhegeysanaysaan subax wanaagsan saaxiib yaal dhegeystayaal balqadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan qadka telefoonka saaxiibka ugu hore star f m subax wanaagsan
asalaamu calaykum subakad
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو
رشيد ابراهيم بمواني هيا
في عندنا نود باجر نود باجر جو وافعين هاي شغوا على لوكال دريري عاد قال له فعين وعلى برا رئيسي هاي صوب الحالة المهري لكن وان في عندنا هذاك واقف سلامي بنت عدن داير محمود دغنا يو حبد قرن aad baad umahadsan tahay saaxiibkaas umahadsan yahay bumaaniga sowcay xaafadda islii dhegeystayaal walxigaa kale qadka telefoonkaasina waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta qadka telefoonkaasa kusoo kakacdin kuwa beristay maqalka idaacadda star f m soo dhawow Salamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Albert Robert kutoka PP1.
Kis- kisiwani
PP1 Mandera.
soo dhawow
Ah, ma afianso.
haye ka waran mandhera
Mandera wako so probo chire.
haye Ladan berro mel lagin.
laakiin xaalada sida kale oo degan tahay Hada do adin okay.
aad baa umahadsan tahay saaxiib buu mahadsan yahay saaxiibkaasi mandheera iga soo warxigaa kale qadka telefoonka ayaan isagana mar kale siinaya dhegeystayaasha star f m subax wanaagsan soo dhawow
assalaamu calaykum isbaqat وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa baha nabada kaalisa xiriir gaaris كورا قارس أباها نمضو alxamdu lilahi aladii axyaana bacdama amaatanaa wailaihi nushuur ilaahay baa mahad u sugnaatay هيا allah noo barwaaqeeye oo saxansaxaada aan ku naaloonayni iyo amniga iyo raaxada iyo barwaaqada na siiye allahas ayaa mahad joogi leh
كرتي
waa nabad eh, barwaaqaan ku waabarisana de waan dhegaysanayni maaragtay wargeeska sida wanaagsan oo maaragtay a u qaada dhigta iyo sida maaragtay macaaradka maaragtay tanzania Tan- eh, muxuu aha magaciisii uganda sameen muxuu aha kan oo maaragtay aad wargeeska kusoo qaadatay sida madaxda africa uu ka sheegay maaragtay in maaragtay sida ay kusoo galaan ayna ku socon oo isbedelaan taasitana waa wax iska cad marka walaal macani waa ku salaamaya in badan baa ku salaamaya adiga dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan aad baad mahadsan tahay shukran uu mahadsan yahay saaxiibkaas idaacadda star f m ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal Aa, qadka telefoonka xigaha kalaan siinaya star f m soo dhawow
السلام عليكم يوسف بكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام صاحب وانا لي هذا عمر خير وجمال مدرع ka waran
الحمد لله سوى انا وانا سنة نوا برسلي الهي نبتقلي وانا سي جوي اد اي دقين هاي قناع سيق وحوال بوحال لنا فلسطين الهي وحواي ها اقر قارة dadka sayda dhibka lagu hayo dulmiga Allah ka dul qaada dhamaan dhageystayaalkiisa FM ku xirnaya saaxib Yusuf Bakr Dariin oo salaamaya shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi midheer asaga naga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkaasina warkiis deedis waxnima gorar u maqli doontaan xamdi gure stuudio labaad markaba Ee, iminkan ku sugan laakiin daqiiqada yar kadib warkii ayaa si toos ah aan waadi doonaa laakiin saaxiibada qadka telefoonada ku jiraan siinaya deegaanada tuulooyinka qarooyinka meelaha qaar aan weli maqlin ayaan doonaya hadaladooda inaad maqlo sida kuwa beristeen xaaladda jawiga ee deegaanka waxyaala laga hadlay iyo waxa ka cusub soo dhawow magacaaga
waan dhawax haye halka ku sugan tahay bakada waa fiicana walaa alxamdulilah nabadii barwaaq waxaan ku suganahay guru melira soo dhawow
waa fiicanahay alxamdulilah nabad baan qabnaa haye
roob waa noo da ilaahay waa noogu nicmay alxamdulilahi rabbilcaalamiin in badan baan alla ka baryayna aada iyo aad wadaaqo dib ka sheekeeya allah naga dhigo nicmada ilahay kuwa garto ku shukriyana ilaahay ha naga dhigo amiin
waa fiicana walaalow alxamdulilah nabadii barwaaqo xoogaa waa iska jiraan isku socodka gaariga waa joogsaday jamcadan jamcadeedii baa noogu dambeysay baabuurna qays hayla-aan iyo xoogaa waa arada dhinacaas waa ka laga yar shacshacaan yahay halkay ka tirsan tahay
waxaan ka tirsanay word ama qaylo ha aada iyo aad shukran uu mahadsan yahay saaxiibkaasi abaqayle ayuu ka tirsan yahay hoodhkiisa bal xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya star f m soo dhowow haye
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوسف بكر ورن صاحبك fiican alxamdulilah soo dhowow xuseenow
ابو وان كله الحمد لله haye
halkayga xadar jirin aada iyo aad oo ilaahay barwaaqo igu sii waa sax
maaha barwaaqo geedka calanta ku taal dhulka waxa ka soo socda wax la yaab leh haye
ummadda hadda inta aan ka warqabana way iska fiicanta inuu dhankan iyo ceel dheer waxaan maqlaay yakoo baalala yahay afar beri in hadda biyo uu ku dhacay in wax kala bas alla kala ku dhacday ma aqaano Mm.
yarkaasi tuwaabal sheehaya laakiin waan iska fiicana walaal alxamdulilahi rabbilcaalamiin inta kale dalka aan ka warqabno haye
aad iyo aad aan loo fiican yahay adow alxamdulilahi rabbilcaalamiin adi iyo idaacadda inta ku xiranna waa idan salaamay shukran uu mahadsan yahay xigaha kale aan siiyo ee xuseen faliir xagarjerer iga soo wacay star f m soo dhowow halo
oy assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلام waa يا macalimo yuusuf xagadheer cawo bariga nairobi intaa ka waran haysa diyaarkeyg الحمد لله aabbo nabad baan ku soo kacnay xoolihii way dareeri hayaan ilaahay abbaa mahadle intii bogta allah caafiyo ma garatay مهم.
intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo colka ilaahay nabad allah noogu bedelo abaarta aaran allah noogu bedelo aabbo ma garatay مهم.
waalidiinteenna allah cafiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة قد كتلفونك ugu dambe qadka ku aan ka xumaay oo ka bixi laakiin dhegeystayaasha u dambaan siinaya gabagabadeen soo gaarnay warkii ee sagaal sideedii subaxnimo star f m soo dhowow
assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bakar oo ii waran الحمد لله
iya هي
waan fiicannahay nabadii barwaaqo halkay ku sugan tahay
dareedo ka waran
waa fiicannahay barwaaqo iyo roob iyo bashwas ilaahay waana siiyey haye
dad iyo dunyana wuxuu naga dilay ma laha aha
meel laga calacalayo waa maqla laakiin annaga hadda dhibaatana ma gaarin aha
waan fiicannahay ilaahay mahadii nabadii caafimaad
shukran saaxiibkaasi salaadu ku sugan yahay haye bal meelo qaar ayan weli maqlin waxaan doonayaa ha- een, intaan warka la gaarin bal saa- meelaha qaar inaan ayagana hadaladood maqlo soo dhawow waan ka xumahay dhegeystahaasi fadlan inaga dhaafa xasan aada nagu soo wacayso een, haddii lacag kugu jiro meel fariiso dadka kale fursadda sii star f m soo dhawow halo star f m magacaaga
halo waan ku salaama walaal magacaaga ii sheeg
ali baa la yidhahdaa daanyere cali daanyar ka waran
ali daanyere waan ku maqlay cali ow waqtigaan ugu socdaa haye halkaan ugu soo celcelina unawad waa iska labanna waa iska labanna
haye
haa dad waan iska labannahay waxaan joognaa daanyere waan iska labannahay xoolaha jibgo baa jira jibgo ma ogi aada iyo aad
jibgo baa jira waa iska labannahay alxamdulilah dad biyo ku dhamaadeen lagu jiraa laba wiil baa biyo ku dhinteen oo daanyara ah
haa daanyere ha meydkooda marka ma la helay
Waa- waa la waa la helay waa la xamaalay tuga buro la yidhaahdaa qaaday wiilasha ha sa muxoole la jiray mise alxamdulilah dadka dagaajul aad oola rifaasay bal dawladda u qayla bal dawladda u qayla dadka meel wax usoo maraa lalaaya waa tahay aad iyo aad shukran way maqlayaan saaxiib waxaan filayaa in lasoo gaar loo gaar gaari doono dadkaasi ama la gaari doono ee markaas loogu talagalay iyo wixii loo hayaba way maqlayaan waxaan leenahay orda fa- fadhiga iskaga kaca oo dadkiina u gargaara waxaa noogu qabta ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyibara dhegeysaneysaan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toosa inoogu bilaabanaya dhegeystayaal taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay dhegeystayaal tobanka bisha koob iyo tobnaada noofembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin jimcaha dhegeystayaal jimcaha wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan sir baana oo dhegeysanaysaan waxaynu leenahay kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka barnaamijka alaaba waxaan ila socodsiy anigoo ah yuusuf bakada dhegeystayaal adigana qeybaha dambaan fursada kuu siiya si aad oga qeyb qaadato barnaamijka dhegeystayaal barnaamijyada barnaamijyada dhegeysan maalmaha isniinta ah iyo sidoo kale arbacaha arbacada ah ama sidoo kale jimcaha waxaan diiradda ku saarna kaga hadalna arrimaha guud ee wadanka markaasi ka taagan iyadoo saaka aan ka hadli doono dhegeysta khudbadda ee saacadda yar waa saacad ka yar uu madaxweynaha markaasi ka jeeday labada gole ee golaha sanadka dhegeystayaal iyo golaha baarlamaanka waxyaalaha markaasi inta badan dadka ahi ay sugayeen ma ka hadlin madaxweynaha muxuu diiradda saaray maxay qabatay xukuumaddiisa ee markaasi t- ee s- ee sanad iyo afar bilood jir- waa s- waa dabcan afar iyo toban bilood jirsatay dhegeysta tanii markii la doo- loo doortay xilka madaxtinimada ee sanadii tegay waa sanadkii tegay labadi kun labaiyo labaatanka dhegeystayaal waxyaalahaasi aan barnaamijka diiradda ku saari doona dhegeystayaal ee xaaladda iyo miciishadda maxay sidoo kale mucaaradka koonfur africa ama south africa uu ka yiray madaxweynaha qorshihiisa iyo ballamadiisa kambeynka intay markaas uu ku jiray iyo waxa hadda markaasi uu la kulmay maxay tahay waxaa madaxweynaha hadda xaalad adag markaasi uu doortay ama ku qasbay in xaalad adag uu waddanka geliyo asaga ayaa markaasi ka sheekeynaya madaxweynaha nafsadiisa arrimahaasi ayaan isla eegi doonaa fiirin doona dhegeystayaal waa waxyaalaha markaasi naga soo baxo adigana qeybaha damba markaasi fursadda kuu siin doonaa si aragtida fikirkaada loo dhegeysto haddaba dhegeystaad ku- hadaad ku sugan tahay eh, dabcan countiga nairobi nawaaxigiisa waxay naga dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal halka kuwa mombaasay naga dhegeysanayaan hal ibar saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab faafi tanaarifa iyo masalaan waxay naga dhegeysanayaan saaxiibada sagaashan toddoba dhibic xaal wajeeriya habasweyne waa sideetan waa sagaashan toddoba dhibic saddex halka mandheera balad xaaw suufta banisa raamu lafe iyo naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtulan ahay dhegeystayaal waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic cibir waa waa waa sidoo kale sielo balambala meeru madogaashina waxay naga dhegeysanayaan hal ibir laba dhibic saddex marsaabit moyaale xuduudaha etoobiya ee markaasi hal- halkaasi aan la leenamsa wadaago waxay naga dhegeysanayaan sideetan toddoba dhibic toddobo halka sidoo kale saaxiibada naga dhegeysan karaan kuwaasoo mawjadaha iyagana markaas aan laheynay w w w star f m co k ama waxaasoo dhan waxaa kaaga fudud applicationka appka keli wuxuu kaaga baahan yahay dhegeystayaal inaa internet markaas aad gashato si hufan si wacan aad markaas la socoto xaaladaha guud ee wadanka markaasi ka taagan barnaamijka waxaa lala socodsiya anigoo ah yuusufa kadiniifar sameeya niin soo saara dhegeystayaal maalin weliba marka laga raba xadda bal markan waxaan isdulsaagayna dhegeystayaal bal khudbadda markaasi madaxweynaha dalka uu jeediyey maalintii shalaytu uuna kasoo horjee- oo ka horjeeday dhegeystayaal golaha sanadka iyo golaha baarlamaanka waxyaalaha markaasi laga filinayay wixii aan markaasi laga filinayay oo yuu markaasi kala cadiyey madaxweynaha waxyaalaha qodbada markaasi ka mid ee dhigisal inuu diradda ku saaro oo kaga hadlo iyo weliba waxa markaasi ugu labqaboojin karo danaha dhammaan shacabka ayaa halkaasi markaasi ka soobay inkastoo laakiin rajo uu geliyay madaxweynaha dadka uuna markaasi ka hadlay in howl badan ee- oo taallo isbedeli doonto dhegeystayaal bilooyinka iyo maalmaha soo oo dabcan bilooyinka iyo sanadka markaasi soo socday ee labada kun saddex afar iyo labaatanka madaxweynaha ayaa qorshihiisa marka hore waxa uu ka hormaray waxaalihii wadanka markaasi uu qabtay ee intuu markaasi xafiiska ilaa iyo lix qodob ayo markaasi ka- dabcan soo hadal qaaday oo ka dhawaajiyey isagoo golaha markaasi ku sugan laakiin maxaa u darnaa dadka shacabka maxay markaasi saadaalinayeen maxayna rajeynayeen maxay ahayd maxa markaasi ay doonayeen in wax badan ay markaas uu ka hadlo uuna diirada ku saaro iyadoo xaaladda waqtigan markaas uu eegaya dhegeystayaal arrimahaas ayaan diirada ku saaray barnaamijka hogaanka dhegeystayaal ee maanta waxyaalaha markaasi ka soo bixi karay waxaan kasoo bixi karin waxa suurtagal iyo waxaan suurtagal ahayn iyo weliba qaabka markaas u dhaqay dhegeystayaal ayaa keenaysaa xaaladda markaasi dabcan wadanka uu ku sugan yahay i- inuu soo hadal qaado madaxweynaha xaaladda wa- waa xaaladda guud ee wadanka waa sida barnaamijka dhegeysta aad ku maqlaysaane haddaba waxaan isdulsaagi doonaa dhegeystayaal maxay tahay sababta iyo waxaa markaas ku qasbay madaxweynaha in xaalad adag markaasi wadanka uu geliyo isaga ayaa markaasi sharaxaya uuna sheegaya bal xaaladda waqtiga marka uu la kulmay iyo waxa- waxyaalaha markaasi inta badan uu kaga hadli jiray in wax ka qabto kana bedelo dhegeystayaal ayaan eegi doonaa markan oo aan fiiri doonaa madaxweynaha waxauu leeyahay my tof choice dabcan xaalad waqti adag oo adag ayaa markaasi aan xushay si aan wada- sidaan xaalada barwaaqa wadanka aan u geliyo for peta kenya xaalad wadanka aan markaasi ku xasilin karo xaalad wadanka aan ku dejin karo xaalad walka markaasi barwaaqa wadanka aan ku gaarsiin karo waa sida uu sheegaya madaxweynaha dalka haddaba khudbadiisa ayaa markaasi ka mid ah hadaladiisa khudbadda markaas uje- usheedi- u jeediya dhegeysta waxay aada markaas uga yareeta saacad dhegeysta ruto ayaa markaasi soo dabcan rajo weyn geliya guud ahaan wadanka isagoo markaasi ha- dabcan xusay sidoo kale soo qaaday in arrimaha xaaladaha adag ee challengeska ah markaas hadda la soo hadal qaaday ee xukuumaddiisa ay dareemayso sheegay in dowladdiisa ay wax ka qaban doonto isbedel xoogan la imaan doonto xaqiimeyn doonto xaaladda wadanka markaas hadda ka tagan waxaana uu sheegay in xaalad waliba wadanka uu ku sugan yahay in wax walbo ay ku qiimeeyeen nidaamkeedan baabkeedana markaas ay dhigeen dhegeysa sida guud ahaan wadanka ku iyo waxyaalaha khudbadda markaasi diiradda uu ku saareeyay laga doonayay inuu ka hadlo madaxweynaha laakiin madaxweynaha ayaa markan wuxuu aada diiradda u saaraya sida uu asaga ha- dabcan uu ku sheegay kuna doonaya in xukuumaddiisa wax badan ay ka qaban doonto laakiin waxaa markan la isweydiinaya maxay tahay waxa uu qaatay tallaabada adag uu qaatay iyo tallaabada markaasi uu doonayo in xukuumaddiisa hadda ay ku qasban tahay in wax badan ay ka qabato dhegeyste waxa uu markaasi sheegay madaxweynaha in ula taliyaal markaasi dhanka dhaqaalaha inuu markaasi sheeg- dabcan ee dhawa- dhanka dhaqaalaha iyo lacagta uu la yeeshay kadibna ay isla arkeen in xaaladda keliya hadda wadanka uu ku sugan yahay loo riicin- loo wiicin karo xa- waa dabcan loo wiicin karo xaalad markaasi loo raadin karo nidaam eh, ka duwan kuwii hore oo ah in markaasi wax badan laga qabto lagana soo hadalqaado dhegeystayaal meesha markaasi ugu habboon oo howlaha laga fiirin karo waa dhankee dhanka ee markaasi khubarooyinka oo khubarada dhegeystayaal xaaladaha ay isla egeen dhanka waa xaaladaha ay isla egeen madaxweynaha iyo weliba lataliyaashiisa dhanka dhaqaalaha waa sida hadalka markaasi laga dhadhaysanaya dhegeystayaal xaaladda iyo waktiga hadalka isku beegmay iyo waktigan hadda wadanku uu marayo waxa uu sheegay in xaaladu adag ee hadanku uu wadanka waa dabcan wadanku uu marayo in ee asaga uu hormud u yahay ama uu isaga uu xushay maxayna maxay tahay waxa uu sheegay in hadda xaaladan markaasi adig- eh, wad adkaanshuhu la doonayo in cid weliba markaasi fahanto xaaladda wat- waktigan heerka uu marayo iyadoo wax walba sare u kaceen sare ka xoogan laga dareemayo wax waliba tilaabo waliba cid waliba aysan qaadi karin maanta dhanka lacagta marka laga eego dhanka beeraha dhanka wax soo saarka iyo xaalad waliba markaas wadanka lagu jira dhegeystayaal iyo weliba sida madaxweynaha qorshihiisa marka hore ay ahayd madaxweynaha ayaa marka hore sheegay qorshaha uu markaasi watay inta ololaha siyaasadeed uu ku jiray inay hadda wax badan ay iska bedeleen in wax badan markaasi iyo xaqiiqada rasmiga ay tuseen in sidoo kale ay markaas iskeeni weysay nidaamkii istaraatiijiyeed u watay in wax kaga qabto kadib waxa uu markaasi la soo baxay istra- waa istaraatiiji kale ama nidaam kale oo markaasi uu ku xallin karo kuna hag- kuna hagi karo kuna nidaami karo xaaladda guud ee wadanka marka hadda wajahayo waxaana markaasi ka mid ah xaaladan uu la imaaday dhanka canshuuraha oo la sheegay in wax walba hadda canshuuraha laga qaadayo dhegeystayaal wixii markaasi gudiga waxa markaasi soo gelaya waxa wadanka ka baxaya guud ahaan wadanka subermarketyada iyo sidoo kale alaab ama agab waliba cid waliba ay soo gadanayso weliba diyaaradaha kuwa waa safarada markaas xitaa kuwa soo gelayo ee markaas agab wata oo ka wa- ka badan waxa asaga gacantiisa ku wata ama xitaa gacantiisuun ku wadan inay noqon doonto in canshuura la saaray dhegeystayaal waxuu tan markaasi lala barbardhigay dhegeystayaal koonfur africa iyo sidoo kale wadanka nigeria iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka dhegeystayaal inta badan howlahooda canshuuraha wax badan ku qabada ku qabta kuna bedela dhegeyste waxa uu markaasi socdaalo kala duwan iyo weliba la tashiyo kala duwan la yeeshay dadka markaasi dhaqaalaha inta badan ku taqasusin iyo nidaamka markaasi laga doonayo in xaalad markaasi ka duwan hadda uu la imaado sida uu marka hore uu ka dabcan ka tamaninayay ama wax marka hore uu aad oo dabcan wuxuu marka hore filanayay in hadda markaasi uu ku sheegay inay ka duwan tahay waxaana ay markaasi u sheeqay waxaa dabcan u qaatay tallaabo markaasi xanuun badan tallaabo cid waliba markaasi xanuunkeeda dhibaatadeeda markaasi saameynayso iyo tilaabo qaylidhaan xoogan ka yeerayso iyo tilaabo markaasi ca- dabcan ee caro ka dhalan karayso iyo tilaabo markaas dadka ay ku nici karaan ayuu sheegay madaxweynaha inuu markaasi qaatay laakiin qaadashadaasi waxa uu ku sheegay madaxweynaha in markaas isaga nafsadiisa markaasi raallika ayuusan ka ahayn balse laakiin danta ay ku qasbayso xaaladda waqtiga markaasi uu ku sugan yahay loona fiiriyo loona wiciyo waxaa keliya markaasi sax ah loogu hagi karo mustaqbalka dhegeystayaal ee wadanka markaasi uu gaari kara dhegeysta mustaqbalka oo madaxweynaha markaasi ka hadla ayaa ah dhegeystayaal xaaladda wadanka hadda uu marayo heerka uu marayo iyo wax markaasi ka dambeyn doono iyadoo hadda wax walba la goon layahay sixir barakan ay aada u badatay iyo sidoo kale qaylilaanta madaxweynaha hadda markaasi loo jeedinayo iyo weliba qaar oo markaasi sheegayaan inay sidoo kale ku gadme- ee dabcan ay ku ka- ay ku kaftoomeen ama ay sidoo kale madaxweynaha aysan si uu- ay- sida uu rabay uusan oga soo bixin dhegeysta laakiin madaxweynaha ayaa markan u muuqdaa dhegeysan inuu isdifaacayo sidoo kale uu istaageerayo isaga iyo xubnihiisa markaasi golaha wasiirada iyo weliba xubnaha kale dhegeystayaal ku aadan ama qeyb markaasi ka ah dhegeystayaal golihiisa wasiirada iyo xubnaha markaasi golaha joog oo golaha markaasi p s ama permanent secretary xogaha guud ee dhegeystayaal qaarkood ee xukuumadda markaasi hosmaanaya ruto hadda waxa ay markaasi raadinayaan dariiqo iyo waddo kale markaasi lagu xalin karo laguna habeen karo laguna raadin karo waddo saaxa isagoo madaxweynaha sheegay in waxyaalo badan hadda miiska u saaran yihiin ilaa iyo lix qodob oo markaasi uu soo hadal qaaday madaxweynaha oo la doonayay in xukuumaddiisa ay dardargelin doonto ay meelmarin doonto sidoo kalena ay wax badan oga soo bixi karaan dhegeystayaal laakiin waxaa leeyihi markaasi la filayay madaxweynaha inta badan ma uusan ka hadlin oo markaasi ku aadineed arrimaha canshuuraha iyo sidoo kale arrimaha sicir bararka ee hadda wadanka markaasi ka taagan dhigay soolnimada markaasi hamuunka ugu qabeen dadka shacabka ay raadinayeen inuu keliya markaasi ku xaliyo nidaamka hafkiisa mar- oo dabcan ficil iyo weliba nidaam ah, dabcan oo markaasi uu hayo xukuumadiisa dhegeystayaal waxaana ruuto uu sheegay hadda waqtigan dabcan oo wadanka heerkan uu marayo in xool waliba ama xaalad waliba ay isbedeshay bedeshay nidaamka duniyada markaasi hadda ka dhacayso dhegeystanay sixir bararka qaaridhaanta xoogan ee wadamada jaarka nala ah dhegeystayaal waa sida uu sheegay madaxweynaha balse wuxuu raadinayaa waxaa markaasi dan u ah dabcan mustaqbalka dan u noqon karto dhammaan saraakiisha iyo madaxmada saraakiisha iyo madaxda iyo sidoo kale dadka shacabka uu sheegay in hal dan uu ka wada dhigi doono dhegeystayaal ayadoo markaas uu dardargelinayo diiradda saarayo ismadal xoogan markaasuu doonayo in xukuumaddiisa markaasuu ka keeno laakiin haddan waxaa markaasi la raadinaya maxaa madaxweynaha ka hortaagan in arrimaha nolosha iyo miciishada uu markaasi ka hadlo haddii wax laga dhimi karo iyo haddii waxba laga dhimi karin iyo haddii sidoo kale amaahma deen markaas laga soo qaadan karo ama si keliya markaas wax loo qabto looga bedelo xaaladda nololeed ee wadanka markaasi ka taagan hadda ayaa markaasi waxay sheegayaan ama qo- qaar ka mid a xubnaha markaasi ka tirsan kenya kwanza in marka hore laga doonayo in madaxweynaha arrintan uu fiiriyo oo markaasi eego bal waxa dan iyo weliba da- waa waxa dan u ah iyo sidoo kale sida uu uf- uf- uf- u fududayn karayso in loo helo taageero xoogan ee markaas wax loogu qaban karo ama xukuumaddiisa wax kaga qaban karto kana kana bedeli karto sixir bararka waddanka hadda markaasi kaga taagan dhegeystayaal maxay xukuumadda markaas hadda ay sheegaysaa ama ay sheegtay inay qabatay dhegeystayaal qodoba markaas lix qodob ayaan markaas eegi doonaa oo markaas uu sheegay tan iyo markii xafiiska loo magacaabo madaxweynaha waxa uu sheegay in ilaa iyo markaasi qaar ka waa dabcan in uu sheegay meelo markaasi ka mid ah waa dabcan in uu sheegay in meelo ka mid ah dowladdiisa ay xanaq- ku hana qaaday waxaana markaasi ku qabatay kaga bedeshay horaan dabcan ay ka bedeshay haddana taageero xoogan ay isku siin doon- eh, ku siin doonto ilaa iyo todob- todoba lix qodob oo markaasuu sheegay inay waxtar u noqon doonto xukuumaddiisa haddii markaas si dhab ah ee uu hana qaado dowladda ama xukuumadda uu hadda markaas isaga hogaaminayo balse waxa uu sheegay in hadda arrinta markaasi sixir bararka ama maciishada ama sidoo kale arrimaha ku aadan ee dhegeystayaal waa sixir bararka iyo maciishada iyo arrimaha canshuuraha markaasi ku aadan ayuusan soo hadal qaadin madaxweynaha wuxuuna ku dabcan ku adkaatay dadka shacabka inay fahmi waayeen sababta iyo weliba rajaah la-aanta markaas u geliyay balse sheegay in xaalad adag uu hadda qaadanayo oona sidoo kale ku xulanayo in ay wadanka wax markaasu kaga qabto dhegeysta keliya uuna sheegay in ay tahay xaaladda iyo sugnaansha la-aantu dhanka cunada dhegeystayaal ee hadda heer sare ama qeyb markaasi ah inta qiimo markaasi aada u sareeyo lagu iibinayo oo lagu kala iibsanayo dhegeystayaal iyadoo haddii ay weheliyaan roobabkan mihigaanka eh ee gobolada dhammaan ka wada da-aya dhegeystayaal arrimahaas ayaan dhegeystayaal isla fiirinaya qodobada kale iyo waxyaalaha markaas u suurtoobi madaxweynaha u suurtogo- u suurtoobi karayso iyo waxyaalaha markaas dan u noqon karta dhegeystayaal iyo dadka shacabka waxaas oo dhan ayaan isla isdulsaagi doonaa ka hadli doonaa fiirin doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha idmo dhegeystayaal iyo weliba qodobo waa qodobo kale oo markaasi ku aadan suurtagalnimada iyo xaaladda markaas xukuumaddiisa ay dooneyso in ay intu sanadka kale bilaabanin waxaa markaasi qorshaha ee lasoo shirtegi doonto iyo waxay la imaan doonto tii hore iyadoo la maqlay iyadoo madaxweynaha khudbadiisa sidoo kale ay aada u ballaaraneen oo sidoo kale ay ahayd mid wax ka yar saacad dhegeystayaal ruto inta faahfaahintii macluumaadka kale aan sii gudagalay aan soo qabto mid kamid a qaybta barnaamijka ka ah dhegeysta shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee weliba waxay macaamiisha u haysa adeegya ee wanaagsan ee markaasi ku farxaan macaamiisha haatan waxay markaasi ku leeyihiin safaricom hamaka talolingiya digital Now- nanion soo qabso neon ultra oo ah lacagtiisa sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabso neon smarta ee toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan du- dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masaco com macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka ee 4g oo casri ah waxayna ku leeyihiin hamaka tululu safaricom ayaa waxay doonayaan in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxaa la midka ah safaricom waxay ku siinaysaa adeegyo internet ah ee 1gb oo bilaash ah mar walba oo aad iibsato telefoon neon ray iyo neon ultra waxaad haddaba dhegeysataa waxaa dhegeys- waxaa had- waxaa- waxaad hadba dhegeys dabcan aad dhegeysan waad iibsan kartaa dhegeystayaal telefoonka cusub ee neon smart iyo neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo aada u macquul ah oo aad ku awoodi aad awoodi karto fursadda ayaa keliya waxaad ka faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaalaya kuwa telefoonada yaryar wato oo markaasi tooshlaha miniclaha telefoonkan waa 2g iyo 3g hamaka tuluulu ayaa loogu magac daray tusaale dhegeys markaad haysa telefoonkan casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfado cusub telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom iyo shabakada ee www musaco com googolka sidoo kale wax kaga baari karta waxaad adigoo waxaad adiga raadsanayso doonayso shaqo hadday tahay aad ka raadsanayso guriga adigoo joogta aad ka shaqeyn karaysaa u isticmaali kartaa tilmaama- waa tilmiima waa tilmaamaha waa tilmaam- tilmaamaha tilmaaman ee qariirada ee googolka ama google map waxaa loo yaqaano sawiro qurux badan ayaad ku qaadan kartaa telefoonadaasi dhegeystayaal waa kuwa markaasi macquul qaal ah cid waliba ay ka faa'iideysan karta dhegeystayaal maantaba soo qabsada oo isticmaal telefoonka qariir- dabcan waxaa ka mid ah sida waxa- waxa- waxyaalo fara badan ayaa ka mid ah qofka uu ka baran kara kana heli kara dhegeystayaal telefoonkaasi telefoonka waxaad ka helaysaa dhammaan dukaanka safaricom wakiilka safaricom iyo shabakada safaricom ee dhegeystayaal www masaco com dhegeystayaal waqtigan iskuulada eh, ama holiday fasaxa lagu jira dhegeystayaal oo fasaxada si rasmiga u bilaabanayaan ayaa macquulgal ah in wax walba hoos loo dhigayo dhegeystayaal mise hoos ay u dhaceen iyadoo taasi daliil ay kugu tahay in hadda qiimo jaban ee dadka ay ku- ay ku helayaan qiimo aada macquul ah qiimo waxtar markaas noqon karo iyo qiimo markaas cid waliba ay awoodi karto dhegeystayaal hal mar oo indhaha keliya isku qabato waa qiimahee waa soo qabsata neon ultra waa sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal ayaa markaasi ku heleysaa wax walba oo dhammaystiran wax walba oo suurtagal kaaga dhigi karto wax walba aada heli karto si wacan hufan aada u qaadan karto dhegeystayaal oo aad ku laafiyon karto kuna xaragoon karto wax wax badanna kuu tari kara dhegeystayaal aan kugu daro dhegeysta mid kamid adeega qeybta kale ee barnaamijka ka ah dhegeystayaal waxaa shirka waa dabcan bangi waa dabcan waa isbitaalka aqaqaan hospital haddii cudurro markaasi ay ku daashideen haddii aad yah wareertay dhakhtarka aad aadi lahayd aad garan weysay isbitaalka kugu wacnaa iyo daawo- iyo daawooyinkii lagu qoray oo markaas aad ku dabcan ku samaad weysay mise ku caafimaadaysay caafimaadka allaha bixiyaay hadda waxaa lagu leeyahay orod bal maanta isku day oo booqo isbitaalka aqaqaan hospital oo markaas daryeel oo bixiyo iyo dhakhaatiir heer khibrad markaasi leh markaasaad ka helayso iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadii ugu dambeysay shaybaarada iyo weliba agabka kale ee muhiimka ee caalamiga ah ee bukaanka markaasi lagula socon karo lagu baari karo dhegeysa dhacaankiisa iyo dhiigiisa oo khubaro ah oo ka kala socda oo sidoo kale wata takhasusyaas kala duwan ayaa markaasi ka heleysa oo ka shaqeeya isbitaalka si guud ah bukaanka daryeelka ugu wacanna siinayo kan ugu sarreeyana markaasi siinaya dhegeystayaal ee dhakhaatiirta isbitaalka waxa uu ka howlgalaa dhegeystayaal ilaa iyo konton iyo laba xarumood oo kala duwan oo guud ahaan wadanka halka sidoo kale bariga africa oo markaasi ee markaasuu ka howlgala dhegeystayaal ee east africa kuwa loo yaqaano waxaana markaas isbitaalkan dhegeystayaal meelaha markaas hadda inta badan qofka uu ka heli karo waxaa kamid a markaad fiiriso meelaha soomaalida ku badantaa dhegeystayaal sida wajeer capital city isli timo waa ti- waa timol valley akid peponi road westland waxaad markaasi ka heli kartaa dabcan xasu- xanuunada markaasi kala duwan oo cid walba markaasi maanta la daalalaacayso xanuun walba uu noqdo xanuun walba oo markaasi ku daashanaya xanuun walba oo aada la kicilaaday xanuun walba oo dhibaato kugu haysta dhegeysta waxaa leeyahay halkaasi lagaaga caabinaya oo lagaaga dawinaya dhegeystayaal wixii faahfaahin ah waxaad ka wici kartaa namarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed namarkaas si toosa u wici kartaa u beegsan kartaa dhegeystayaal ballankaas mise rugta caafimaadka ee isbitaalka xaruntiisa dhexe ee puntland ama xarunta isbitaalka aqaqaan university ee xaafadaha adigoo wacaya eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqaan university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo hadda ugu imow halkaas dhegeystayaal star f m oo codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysaneysaan saaxiib ilaan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka xaaladaha guud ee barnaamijka dagaalka diir- sagaalka diirada ku saarinay kaga hadlaynay walwaan waxaan saaka kaga hadlaynay waxyaalaha markaasi laga doonayay madaxweynaha in uu diirada saaro uu kaga hadlo khudbadiisa shalay ee labada ma- dabcan oo- waa labada xubnood ee markaas aqalka sa- sare iyo aqalka hoose iskugu imaadeen dhegeystayaal ee sanadkii sidoo kale kan baarlamaaniga ah haddaba madaxweynaha waxyaalaha markaasi uu ka hadlay waxaa ka mid ah dhegeystayaal oo dabcan inta la rabay inuu ka hadlo uusan soo hadal qaadin balse keliya rajo uu geliyay in wax walba isbedeli karaan sidoo kale amar adag iyo weliba ha- ah- aad- waa amar wa- markaasuu ku sheegtay adag inuu qaatay ama go-aan adag dhegeysta raali ahaade waa go-aan adag inuu qaatay oo xaalad adag markaas wadanka uu ku geli karo sida hadda uu markaasi tilmaamay kadib markii tale waa dabcan la taliyaashiisa dhanka dhaqaalaha iyo lacagta ay markaasi kala kula taliyeen in xala arrimaha dhaqaale oo arrimaha dhaqaalaha hadda wadanka heer xun in uu markaasi gaaray iyadoo doolarka hadda la xakameynlayahay iyo maalin walba isbadbedelaya dhegeystayaal iyo la socdo xaalada guud ee wadanka iskuna bedelayo iyadoo qiimaha shilinkana laga yaaba in maalmaha ama bilooyinka soo socda in hoos u dhaco taasi ayaa daliilo kaga dhigaysa dhegeystayaal in hadda kunka shilin waxba uusan taraynin mise ugoon karin sidoo kalena ay noqotay maxmedka wax la kala iibsanayo in lacago fara badan markaas la sheegto waxaan tan markaasi tusaale daliil u noqon karaysaa in markaasi doolarka uu suurtagal ka dhigi karo in wax lagu kala iibsado iyo weliba in markaasi wadanka markaasi ka shaqeeyo horaan madaxweynaha wakhtigu markaasi ololihiisa siyaasad u watay iyo markuu soo galay waxaa markaasi leeyahay wuxuu marka hore ku bilaabay in lacagta doolarka markaasi inta badan dadka ay aada u isticmaali doonin sidoo kale dadka ku wargeliyey isagoo markaasi warbaahinta la hadlay ku wargeliyay in dadka doolarka kaydsanaya ay hadda markaasi ay dabcan suuqa ay dib ugu celiyaan soo qaataan lacagta dadka waa lacagta dalka dhegeystayaal arrintaasi ayaa hadalheyn markaasi ka dhaltay waxaa markaasi noqotay in qubro markaasi ka socda mashe shakhsiyaad markaasi ka socda mareykanka ah ay wadanka markaasi imaadeen iyadoo markaasi madaxweynaha arrintaasi lagala hadlay oo ku aadan lacagta doolarka mareykanka inuu sheegay in laga isticmaali doono gudaha wadanka balse marka hore qiimo loo yeeri doono tan gudaha dalka lana xoojin doono lana sarreyn siin doona dhegeystayaal laakiin hadda waxay u muuqataa in qadka ay kasii baxayso waa tan hadda xaaladda markaas adkeynayso waa tan hadda markaas cid waliba ay ku adkaanayso inay wax markaasi fahanto ku aadan fahanka dhegeystaya wax kala iibsiga fahanka ku aadan dhegeystaya wax lacagta qaabka loo maareeyo iyo fahanka ku aadan in markaasi la helo lacagwaa in la helo lacag dhegeysta labada dhinac markaasi kaafin karayso sida marka horeba ay ahayd dhegeystayaal macnaha loola jeedo in lacagtan doolarka qaybteeda booskeeda ay taagnaan karto halka tan keyna ee booskeeda taagnaan karto dhegeysta laakiin lacagta tirada badan hadda ay noqonayso mid micno beel ku imaan karto mise qiimaha jaban ku imaan karto dhegeysta in qofka uu ku iibsado iyadoo qiimahaasi jabanna ay noqon karto qofka inuu bixiyo kumanaan kun oo lacagta dalka dhegeystayaal laakiin madaxweynaha arrintaasi ilaa hadda waxba uusan uusan ka qabanin oo kamuu hadlin dhegeystayaal balse wuxuu weli xooga xooga diiradda saarayaa dhegeysta sida hadaladiisa ka muuqday in xoog go-aanka adag uu markaasi qaadana wax walba isbedeli doono haddaba madaxweynaha waxa uu sheegay in qodobo markaas la taaban karo uu wax ka qabtay kana bedela dhegeystayaal sida waxaa kamid a dhegeystayaal maxaa la socotaa oo madaxweyne aad u malaynaysaa sida khudbadiisa uu sheegay laakiin sababta markaasi usoo hadal qaadi waayey ayaa cidana markaasi kuu sheegaya dhegeystayaal aan kugu soo hadalqaadi doon dabcan soo hadal qaadi doonaa sidoo kale faahfaahin ayaan kaga bixin doonaa faahfaahin ayaan kaaga bixin doonaa dhegeystayaal sababta markaasi sixir bararka iyo xaaladda markaasi la doonaya in uu ka hadlo madaxweynaha uusan oga hadlin madaxweynaha waxa uu sheegay in tan iyo markii xafiiska loo doortay ama sidoo kale dabcan tan iyo markii doorashada guudda laga soo baxay ee labada kun laba iyo labaatankii bisha sideedaad iyadoo markaasi maxkamada go-aan markaasi laga sugaya laakiin wixii maxkamadda markaasi markii dambe amartay inuu asaga si rasmiya madaxweyne markaas u yahay si xalaalna kusoo galay iyadoo markaasi la xiganayo xanuunka dastuuriga iyo weliba qodobka markaas uu qorayo iyo cidda markaasi dabcan xilka ugu dhawaaqday ee guddiga doorashooyinka xududaha i e b c waqtiga wixii ka dambeeyey madaxweynaha xilka ayaa loo dhaariyay dhegeystayaal laakiin waxaa markaasi la doonaya in isbedel iyo weliba rajo weyn dadka shacabka ay qabaan ama ay qabeen in uu markaasi ka miri dhaliyo laakiin hadda howl waliba way adkaatay oo wax waliba waxay markaasi noqotay in dhexda la adkaysto oo la xirto dhegeystayaal sida margeyska saake markaasi marka hore uu ku qoray dhegeystayaal oo ku cid waliba ku adkaysto suunkiisa ama dhexda markaasi maradiisa gundigiisa uu ku xirto si xaalad waliba wax waliba hadda kusoo socoto wadanka loogu dulqaadan karo dhegeystayaal sanadkan gudihiisa intaba la gaarinba kanka labada kun saddex iyo labaatanka balbal aan fiirino madaxweynaha waxaa uu sheegay in waa dabcan aarwaa afar iyo tobankii bilood ee wadanka uu joogay maalinta shalay khudbadiisa sida uu ku sheegay waxa uu sheegay in hadda lacag diimaha wadanka lagu leeyahay ay aada u tiro badan tahay waxaana uu sheegay inay dhibaato iyo saameyn xoogan ee ku keentay waxa uu sheegay madaxweynaha in wax walba ee markaasi ayada dabcan ku noqoto culeys oo waliba tilaabo waliba la qaadi layahay waxa uu sheegay diimaha wadanka in marka horesan looga fiirsanin lacagta tirada badan ee markaasi la qaadayo iyo weliba qaabka loo bixinayo iyadoo weli uu ku sheegay in dowladda weli aysan cageeda ku istaagin oo sidoo kale aysan jirin lacag markaasi qiim dabcan waa lacag ee lagu maariyo hanaanka waa dabcan lagu maariyo ama lagu bixiyo lacagta diimaha wadanka lagu leeyahay tan shiinaha iyadoo madaxweynaha isagana markaasi diimo uu kale uu soo qaaday laakiin tani way soo wadagelaysaa dhegeystayaal habka ee looga doonayo ama looga fadhiyay marka hore in loo bixiyo iyo nidaamka markaasi lagu soo qaaday iyo cidda markaasi dhigatay macnaha loola jeedo ee dabcan ciddii fududaysatay in lacagtaasi la bixiyo ee deymaha wadanka markaasi lagu leeyahay madaxweynaha wuxuu sheegay lacagta eurobon oo markaasi horaan wadanka markaasi buuq iyo qaaylo fara badan ka tagnida dhegeystayaal ilaa markaasi loo qabtay next month waa next year ama sanadka kale dhegeystayaal waxa uu sheegay in hadda uu bixin doono lacag gaaraysa saddex boqol oo milyan oo lacagta doolarka mareykanka ah waxaana sidoo kale ku maqan dhegeystayaal lacag gaaraysa af oo laba bilyan oo lacagta euro dhegeystayaal oo eurobon dhiibta markaasi leedahay oo dabcan buuq iyo waa mu- waa buuq iyo iyo hadal fara badan markaasi ka dhalisay dhegeystiya waxaana hadda uu sheegay in markiisi ugu horreysay uu bixin doono lacagtaasi dhan saddex boqol oo stolment ah kadibna uu markaasi sheegay in in in yar looga bixin doono soomaaliyad weliba ama sanadkiiba laba mar dhegeystiya macnaha waxaa markaasi loo jeedaa sidii lacagta loogu khafiifin lahaa mase looga yareyn lahaa ee ku aadan qof dabcan shaq- waa lacagta markaasi ku aadan ee tirada ba- ee lacagta tirada badan ee amaahda markaasi lagu soo qaatay mase deynta lagu soo qaatay ayay- ayuu sheegay in sanad waliba ama sanad maaliyad waliba la bixin doono dhegeystayaal sida hadda kan uu u- u horgalay sida labada kun labaiyo labaatanki ilaa iyo- waa labada kun saddex iyo labaatanki ilaa iyo labada kun afar iyo labaatanka sanad maaliyaedka sida uu tilmaamayo dabcan ama uu timi madaxweynaha waxa uu sidoo kale qodobka labaad markaas uu sheegay arrimaha markaasi food security arrimaha cunada ayuu sidoo kale ka hadlay iyadoo bacrimin markaasi lagu kabay dadka beeraleyda oo gaaraysa two k g packet ama oo oo uunka ah iyo sidoo kale in markaas lagu iibiyo dhegeyste lacag gaaraysa boqol afartan iyo shan ilaa iyo boqol toddobaatan iyo shan dhegeystayaal si wax walba ay u fududaay- u- ay u- loo fududeeyo si wax walba aysan u adkaanin iyo si wax walba ay dadka dantiisa markaas u qa- u qaban karto u fahmi karto dhegeyste laakiin hadda way ad- dabcan waxaa laleeyahay arrintaas iyo madaxweynaha soo hadal qaaday oo sidoo kale ku aadan in sida ku haboon cunadaasi markaasi loo suuqgeeyo loo iibgeeyo dhegeystayaal suuqyada wadanka markaasi guda- gudihiisa iyadoo dabcan wadamada uganda iyo kenya wadama- wadamada uganda iyo tanzania ee xuduudda markaasi dalka ay la wadaagaan waxaa la sheegayaa ama waa xuduudda uganda iyo sidoo kale tanzania dabcan iyo kenya waxaa inta badan la sheegaya in geleyda ee ayada markaasi wadanka kasoo goodo ay markaasi qiimo jaban ku qaadayaan iyadoo taasi hadda laga mamnuucay la sheegay in wadanka isaga uu u baahan yahay hadda wax soo saaris iyo sidoo kale eh, isku meelga dabcan eh, isku- waa isku tashi ee ku aadan arrimaha bacriminta iyo beeraleyda loogu talagalay dhegeystayaal madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday dhegeystayaal lacagta loo yaqaano affordable housing ee guryaha markaasi qiimaha jaban oo horaan buuqii fara badan markaasi guud ahaan wadanka ka dhalisay ku aadaneed dhegeystayaal in cid waliba shaqaalaha lacag markaasi laga jari doono gaari doonto boqol- toddobaatan waa dabcan hal sh- oo hal dhibic shan dhegeystayaal gaari doonto oo boqolkiiba laga jari doono cid waliba mishaarkeeda laakiin taasi muran fara badan maxkamada ay markaasi taalay ilaa hadda oo dabcan wax kasoo naasa cadaada ma lahan inkastoo laakiin madaxweynaha arrintiisa iyo miradiisa ay hadda soconayaan shaqeynayaan sheegeenna ama uu sheegay in cid waliba hadda laga doonayo in ay guri markaasi yeelato ay degi karto qiimo jaban iskaga bixi karto bishii ama sidoo kale hamare la wareegi karto sida uu dabcan uu sheegay madaxweynaha waxaana uu sheegay in qoyshihiisa markas markuu horeeyay ku jirtay oo haddana uu sii xoojinayo dhegeystayaal sida uu sheegay madaxweynaha madaxweynaha waxa uu soo hadalqaaday dhegeysta dhanka waxbarashada intay markaasi xukuumadiisa qabatay ee laba- ee afar iyo- afar iyo tobankii bilood ee max- dabcan afar iyo tobankii bilood ee dhegeysta xukuumadda uu madaxweyne mar- william ruto u hayay waxaa le- uu leeyahay konton lix kun toddoba boqol iyo konton macalimiin ee markaasi la shaqaaleysiiyey halka kuwa markaasi een- een kuwa kale markaasi ayagana loo waciyey ama sidoo kale la geeyey iskuulada markaasi hoose ee junior secondary school dhegeystayaal waana fursad markaasi shee- uu sheegay madaxweynaha in hadda ay markaasi kaga faa'iideysanayo oo sidoo kale heli doonaan waxbarasho taayey leh iyo sidoo kale waxbarasho een, eh, dabcan eh, laisku hubi karo sida uu tilmaamay madaxweynaha madaxweynaha waxa uu sheegay in sideed kun laba boqol oo primary ay hadda markaasi ayagana ay ti- howlgeli doonaan kana howlgeli doonaan guud ahaan wadanka eh, si een, dabcan ay u fududaato manhajka c b c madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday dhegeystayaal in xukuumaddiisa afar iyo tobanka bilood ay qabatay lacagta hasla fan oo lacag aada u tiro badan ee ku baxday lacag markaasi maskaxda la gelin karin lacag wax wax badan loogu qaban karo laguna maareyn kara dhegeystayaal madaxweynaha waxa uu sheegay in hadda bishii dhegeystayaal ee lasoo dhaafay in fan dabcan waxaa lacag markaasi la bixiyay gaarayso soddon iyo lix dhibic bilyan oo markaasi een, oo iyo laba dhibic bilyan waa laba dhibic saddex bilyan oo saving ah toddobaatan waa toddobaatan iyo shan milyan oo markaasi repeat boro ah ayaa markaasi lasoo tabiyey dhegeystayaal sida uu ribxinta ay ku tilmaamayso macnaha halkan waxaa loola jeedaa dhegeystayaal in soddon iyo lix markaasi ee bilyan ee lacag ay baxday halka laba iyo saddex een, markaas ayadana la qabtay halka toddobaatan iyo shanna markaas dib ay usoo codsadeen dhegeystayaal si lacagtaas ay u helaan haslafan waxa uu ku faanayaa in intaas markaas u qabtay xukuumaddiisa tan ugu dambe uu madax- oo xukuumadda ruto ay qabatay maalmahana sidoo kale ay ku guda jirtay ugu dambeysay waxaa ka mid ah arrimaha caafimaadka caafimaadka ayuu sheegay in cid walba markaas ay ka go-antay ka shaqayn karto sidii deegaanada tuulooyinka horumar markaas loogu gaarsiin lahaa loona heli kara tayo wanaagsan oo caafimaad ah tayo markaas dhanka eh, bulshada looga heli kara loogu taagi karaa ka hortegyada cuda- curada- cudurrada faafa kuwa markaasi maqaarka ku dhaco iyo cudur waliba oo markaasi inta badan fududeyn karo in ilmaha markaasi ama dadka weyn xitaa ay qaadaan marka loo fiiriyo dhegeysta waqtiyadan roobabka mahigaanka ah roobka weyn iyo weliba meelaha waraha iyo sidoo kale meelaha qaar ee biyo ay fariisanayaan waxaa suurtagal ah inay markaas dhibaato ay ka dhalan dabcan ay ka dhalan karto eh, sida ay eh, dabcan eh, bulshada markaas wax loogu qaban karo sida wargeys dabcan wargeysyada ay qaarkood iyo weliba warbaahinta aad markaas uga faalanayaan khudbada markaasi madaxweynaha dhegeystayaal saaka waxa uu sheegay waxaan la dagaali doonaa uu sheegay madaxweynaha arrimaha faqriga iyo gaajada waxaan sidoo kale ciribtiri doonaa gaajada waxa taasi uu she- dabcan u muuqataa ama u sheegay madaxweynaha in uu howsha fududeyn doono iyadoo hadda uu sheegay go-aankii adkaa u qaatay in wax badan iska bedeli doonaan dhegeystayaal ee horumarka markaasi lagu gaarsiin karo wadanka waxaa la sugaya keliya waa maalmaha iyo weliba bilooyinka soo socda iyo weliba tillaabada xigta marka kale uu qaadi doono madaxweynaha ee ku aadan sida wax ooga qaban kara dhegeystayaal bal markan waxaan fiirinaynaa maxaa keenay madaxweynaha u diiday inuu markaasi ka hadlo arrimaha maciishada ama nolosha ama sixir bararka wadanka hadda markaasi ka taagan madaxweynaha iyo si- oo ah dabcan head of state ayaa markaasi balan markaas oga qaaday kenyaanka inay la dagaali doonaan arrimaha canshuur- waa canshuuraha badan iyo sidoo kale high cost of living waa arrimaha dhegeystayaal ee dadka ee sixir bararka uu ku badan yahay dhegeystayaal maxaa u diiday dhegeystayaal bal markan ayadana qeyb ayaan ka fiirin doonaa qeybta dambe ayaan ka eegi doonaa laakiin markan waxaan fiirin doonaa dhegeystayaal een, madaxweynaha ballamadiisa maxay ahayd markii ay dhegeystayaal marka loo fiiriyo ballamadii uu qaaday madaxweynaha markii ololaha uu ku jiray madaxweyne william ruto wuxuu le campaign promises say he has laid dabcan ama wuxuu sheegaya in markaas dadka uu sirayay ama uu khiyaanaya dhegeysta laakiin taasi howsha way ka duwan tahay laleeyahay oo cidda ama cid waliba markaasi hadda waxay aragtideeda keliya ka fo- ka dhibanaysaa mise ay leedahay in madaxweynaha uu ku fashilmay howlaha waa dabcan howlihii loo egmaday ama howshii markaasi loo dhiibay madaxweynaha waa uu qaban layahay madaxweynaha been ayuu markaasi sheegayaa sida qaarkood ee markaasi hadday qabaan laakiin waxaa leeyahay dadka qoborooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faallooday weliba dhanka dhaqaalaha madaxweyne william ruto sida hadda wargeyska damsadiisa uu qorayay wargeyska saakay ee the standard waxa uu markaasi qorayay in kambeynka qorshihiisa dhegeystayaal ee markaasi loo fiiriyo horumarineed ee dadka markaasi lagu challenge garayn karo mise lagu xusi karo dhegeystayaal election ama sida electionka markaasi u dhacayay dhegeyste iyo ballamadii markaasi la qaaday iyo sida markaasi la doonayay in loo fuliyo iyo sida la doonayay in wax loogu qabto iyo waxa markaasi qorshihiisa higsigiisa foga uu ahaa madaxweynaha hadda ayuu markaasi sheegay in hadda xaalada adeeg ay adag tahay oona markaasi qaatay wada dabcan go-aan adag oo wadanka mar- waa go-aan adag oo qofka markaas waa go-aan adag oo madaxweynaha u sheegay in waqti ay markaasi qaadanayso heer markaasi sheegay inay ka gaari karaan arrimaha barwaaqada iyo arrimaha sixir bararka iyo arrimaha nolosha caadiga inay dib ugu soo noqon karto sida uu asaga markaasi uu tilmaamay ama uu sheegay madaxweynaha laakiin waxa uu sheegay ah, dabcan hadda isku barbar qabanayaan waqtiyadii ololihii uu ku jiray iyo goobihii falgaaraha uu ka hadli jiray iyo meelihii isku soo baxyada xooganaa ay dadka ku sameyn jireen markuu maraya dhegeystayaal waxay markaas dadka ay inta badan ku qaylinayaan madaxweynaha laakiin madaxweynaha ayaa u muuqda mid markaasi ku ad adag haddii markaasi uu sheegay sida qaar ay tilmaamayaan in go-aan markaasi kama dambeysa uu qaatay ku aadan in qof go-aan ku aadan sidii markaasi laiskugu maareyn kara xaalad waliba ama wax waliba is- isdaba socdo ee ku aadan nolosha dadka shacabka dhegeystayaal waxaa sidoo kale madaxweynaha eh, markaas fiiriso dhegeysa uu ka hadlay arrimaha fuel cost president wuxuu markaasi diiday inuuba ka hadlo uu sidoo kale soo hadal qaado arrimaha dhegeystayaal ee ku aadan eh, dabcan dieselka petroolka be- iyo barafinka ay dhegeystayaal hadda barafin waa gaaska petroolka sidoo kale baabuurta iyo dieselka baabuurta wax walba markaas loo isticmaali karo hadda waxa uu markaasi la doonaya in uu markaasi ka bixiyo go-aan- dabcan hadal dheer oo markaasi ku aadan halkay markaasi la- waa halka ee, shidaalka uu ka imaado sida markaasi loo maariyay sida saxda ah wax markaasi looga qaban kara dhegeystayaal shidaalka guud ahaan wadanka oo cirka isku sii jaray sidii xitaa wasiirka ama ah, dabcan mid kamid a wasiiradiisa dhegeystayaal oo uu sheegay in uu markaasi tegi doono litarkii saddex boqol oo shilinka dalka taasi hadda culeys ku noqon karta cid waliba oo la wayn doono ga- dabcan saliidda ama shidaalka dhegeystayaal oo qof- haddii la wayna waxay markaas noqonaysaa in cid waliba ay ku qasbanaato inay markaas iibsadaan dhegeystayaal sida dabcan wargeyska iyo weliba farbaahinta aadka markaas oga faalloonayaan haddaba arrimaha corruptionka madaxweyne ruuto waxa uu markaasi u digay kuwa markaasi ku shaqala ku lug leh arrimaha musuq maasuqa oo markaasi dib udhic- dib u dhaca xoogan ku keenay dowladda sidoo kale hantida dadweynaha markaas luminayaan sida uu sheegay madaxweynaha madaxweynaha waxa uu sheegay in hadda boqolkiiba la goolinayo ay arrimaha xaaladda sixir bararka oo marka loo fiiriyo musuqmaasuqa loo barbarigo in hadda koow ay ka tahay xaalad waliba maxfiis waliba iyo meel waliba tegayso meel walba waxa ka qabsanaysa meel walba waxa ka fulinayso waxay noqotay arrimo musuqmaasuqa cid waliba markaas ay bixinayso waana tan hadda uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka dabageli doonto oona markaas kusoo ogaan karto arrimahaas eh, dabcan eh, wa- ay ku ogaan doonto xaaladda marka waa ay ku ogaan doonto dhegeystayaal eh, musuqmaasuqa iyo dhibaatada waxa markaas u keenaya waxa uu sheegay in hadda digniin adag loo dirayo waa musuqmaasuqa iyo weliba takarfalka dadka we- dadweynaha loogu talagalay in deegaanadooda markaas ay ku gaaraan waxna ugu qabtaan dhegeystayaal ama hadda een, waa lacagta markaas isdabamarinta ee hadda markaas cid waliba ay fududaysay lacagtaasi waxay dib u dhi- dibcudhac xoogan ku keeni kartaa markay imaato is- waa isdabamarinta ama qorshaha markaas cid waliba ay ka doonayso in deegaankeeda wax ay ku qabsiso inay ku horumariso iyo in wax markaas looga do- looga baahanyahay basic need ah inta badan bulshada uga baahan tahay in wax markaas loogu qabto looguna fuliyo laakiin hadda waa uu kaga digay madaxweynaha waxaana ay sheegay in waxba markaas lama la musuqmaasuqin ama sidoo kale musuqmaasuq kow diirada koowaad laga s- laga dhigin iyadoo loo fiirinayo xaaladda waqtiga markaasi wadanka uu ku jiro dhegeystay lagana doonayo idil markaasi lagu arko in si toosa loo soo gudbiyo sidoo kalena baaritaano dhammaystiran loogu sameeyo dhegeystayaal haddaba intaan taasi ka bixin dhegeystayaal een, mucaaradka een, waa madaxa mucaaradka dhegeystayaal ee julius malema waa dabcan waa ah, madaxa mucaaradka ee koonfur africa wuxuu hadda halkan ka hadlayaa ama uu ka leeyahay dabcan isagoo wadanka ku sugan wuxuu u sheegay in nidaamka uu qa- sida qaldan uu wax u wado inay aada u qaldan yihiin madaxweynaha Madaxwe- malema ayaa horaan taageeri jiray dhegeystayaal william ruto iyo sidoo kale raila odinga laakiin markii u dambeysay siyaasadii hadeed wuxuu aada u taageeray eh, william ruto waxaana uu sheegay in ah, markaas wax uu ka qaban karo uu aaminsan yahay isbedel xoogan uu keeni karo waa sidii markaas isaga hadalkiisa laga dheehan jiray ee sidoo kale si looga bartay madaxweynaha laakiin Jos- Jos- waa dabcan malema waxa uu sheegay in hadda madaxweynaha uu ku fashilmay siyaasadda asaga kelima usoo qaaday madaxda afrika ayuu dhammaan ku sheegay kuwa markaasi eh, dabcan eh, gu- eh, maguuleystayaal ah iyo sidoo kale isagoo ku tilmaamay in dadka markaasi ballan laga qaado asagoo si toosa shalay u sheegay madaxweyne georgi sidaad kusoo gasha ma ahan waa inaad wax markaasi ka qabata ka bedeshaa baahida dadweynaha markaasi ay ku qabaan ay ku dhimanayaan sida ee uu sheegay asaga malema malema ayaa si toosa u duray si toosa u sheegay in hadda markaasi uu iska dhaafo sidii oo horaan uga soo horjeeday reer galbeedka uu weli si- mowqifkiisa sii adkeey sii xoojiyo sidoo kale uu kaga badbaado arrimaha qaldan ee markaasi ay inta badan ay wataan malema ayaa hadda markaasi dabcan eh, waxa uu sheegay in hadda looga fadhiyo madaxweynaha in go-aanadiisa rasmiga ah sida horaan looga bartay in dib ula soo noqdo uuna ku taageero dadkiisa sida uu qabo malema idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib ayaa la dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinaya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba go-aanka uu qaatay madaxweynaha ma mid markaasi khatar lagu gelinaya wadanka waxa uu sheegay go-aanka kama dambaysta uu qaatay ama uu qaatay waa go-aanka uu qaatay in wax lagu qabto lagu hormariyay dhaqaalaha wadanka laguna soo saaro bilicda dhaqaalaha wadanka la dareemo dhaqaalaha wadanka dhegeysta waxa uu sheegay madaxweynaha in go-aan adag uu qaatay oo kama dambeys ah taasoo sheegay in wax uu ka qaban doono kaga bedeli doono dhegeysta laakiin kumuusan dheeraanin kumuusan sidoo kale muusan faahfaahinin muusan ku fogaanin dhegeysta madaxweynaha balse waxa uu sheegay in ay wax badan isbedeli doonaan xaaladana markaas la heli doono dhegeysta sida uu sida uu sheegay madaxweynaha hadda ayaa la filayaa dhegeystayaal go-aankaasi uu qaatay madaxweynaha mid khatar gelinaya mise mid markaasi wax u tar u noqon kara dhegeystayaal maxay sidoo kale dadka shacabka xilligan waqtigan go-aankaasi uu qaatay madaxweynaha ay markaas u dhaliilsan yihiin una suluugsan yihiin aynu ku sheegeen inay markaas aysan sugi karin waqti kale ee xaaladda markaas wax laga qabto laga bedelay iyadoo hadda xa- wax walbo ay sare usii kaceen sicir bararka markaas ay qayb ka tahay maxay tahay waxa markaas uu ke- dabcan u- ah, uu qarinayo madaxweynaha oo sidoo kale aada uusan uga fogaan khudbadihiisa kuna yare- ka yare- kana yareed marka loo fiiriyo khudbadihii kale wadanka markaasi ka dhacayay sida madaxweyne moy iyo sidoo waa madaxweyne kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne william waa madaxweyne uhuru kenyatta dhegeysta sida ah, dabcan eh, al- een, waa sida markaasi la qabee aha hadda dadka ay raadinayaan maxay tahay maxay tahay wuxuu asaga uu fah- dabcan uu fahamsan yahay dadku sidoo kale aysan fahamsaneyn maxay tahay waxa dadka dadka u qaadan laayihiin maxay tahay wuxuu asaga saluul- dabcan uu sa- uu saluugayo iyo waxay tahay in go-aan adag uu qaatay oo kama dambeys ah ama uu qaatay in xaaladda wadankan markaas asaga uu geliy qayranaya dhegeystayaal eber toddobo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaa jimcaha wanaagsan saaxiibada qaadka telefoonada si tuusa u siinaya si aragtida fikirkooda saliimka uga dhiibtaan dhegeystayaal waa barnaamij inoo furan waa barnaamij cidulib aragtida fikirka saliimkeeda markaas ay ka dhiban karto iyadoo isku fiirinayso bal dabcan hadalada madaxweynaha william ruto iyo weliba go-aanada iyo waxyaalaha markaas uu sheegay inay ay ku- uu dam- go-aan kama dambeys oo ka qaatay xaalada xaala- waa xaaladda dhaqaalaha xaaladda sicir bararka iyo xaaladda shidaalka dhegeystayaal ee sanadan dhegeystay labada kun saddex iyo labaatanka wuxuuna sheegay in hadda howlo badan ee qabyo markaasi ka ay yihiin wax badan ee markaasi la qaban layahay iyadoo xaaladda wadankana uu sidoo kale faahfaahin fara badan- fara badan uusan ka bixinin arrimaha nolosha iyo ciishada dhegeystana wadanka uu hadda markaasi ku sugayay balse kusoo hadal qaaday waxyaalaha dowladiisa markaas u qabsoontay afar iyo tobanka bilood uu xilka markaasi hay balqadka telefoonka ayaan siinaya barnaamijkuna mid furan dhegeystayaal oo cid waliba markaas aragtida meel walba ka geli karto kana dhiiban karto soo dhawow walaal magacaaga
maxamed mandheer assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waan dhawaay horta waan dhageysanaya laakiin horta midaan madaxweynaha ku dhawaaq horta aad baan ugu faraxsanahay waxyaalo badan baan rajaynayna ma garan haye
inkastoo usan sheegin waxqabadka uu sheegayo laakiin wax badan baan rajaynaynaa ma garan waanu ku salaam shukran saaxiib aad baad umahadsantay waan kaa qaaday eh, xigaha kale qadka telefoonkaan siinayaa asana aragtiisa dhegeystayaal saaxiibka star f m soo dhaw walaal magacaaga waan ka xumahay saaxiibkaasi mar kale soo begsan leeyahay Eh, bal xigaha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal bas dhegeystayaasha qaadka telefoonada dhegeysan iyadoo khudbada markaasi madaxweynaha bere shalay la sugayay inta badan waxyaale markaas dadka ay aadka u rajeynayeen waxyaale markaas dadka ay la- eh, dabcan ay de- ay leeya- ay lahayeen wax badan ayaa markaasi ka filanaynaa kara- kana rajaynaynaa dabcan madaxweynaha kumuusan dheeraanin sidoo kale muusan ku fa- dabcan aad ma uga faahfaahinin faahfaahin badan kamuu bixinin balse laakiin waxay markaasu sheegay in hadda go-aan adag oo markaasi to adag oo go-aan adag uu ku qaatay in xaaladda wadanka wax badan uu kaga bedeli doono dhegeystayaal haddaba wax ka bedesh wax uu ka bedelayo mid markaasi sare loogu qaaday cunnada iyo weliba sixir bararka wadanka hadda markaasi ka jira miya mise qutuldururiga dadka dab inta badan ay isticmaalaan ama nolosha dhegeystayaal mise waa shidaalka sidee markaasi hadda xoo- dabcan go-aanka u qaatay ma taas ba mise wad markaasi mustaqbalka ee dhegeystayaal ama sanadaha soo socda uu doonayo madaxweynaha inuu wax markaasi wax kaga bedelo kana qabto faahfaahinna kamuu bixin dhegeysta laakiin mid markaasi calaamatu su-aal uu ku dhaafay dadka shacabka soo dhowlaal magacaaga waan ka xumahay dhegeystaasi nala wadaaga iyo isticmaalaya weli fadlan waxaan ku leenahay naga xishow oo naga af- ee, lana wad- ee, dabcan hashtaas nagu soo wacayso Een, xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhawo magacaaga
waa cumar ganay jaanji yuusufow cumar waan ku salaamaya saaxiib in badan
in badan baan anna ku salaamayaa waa nabadgelye aada iyo aad
horta arrinta khudbadda madaxweyneha intaana ka hadlin ani waxaan star f m idinka codsanayaa Ah, daadad fara badan baa jira haye
annaga hadda ani horta jaanjo baan jaanjo togweyne saay mugta haye
daad fara badan togi biyihii intay ka bateen magaalada daadka baa qaada waa sax
guryo fara badan baa duman Mhm.
caardad baa dhaawaca dad waa yeela xaaladoodu waa khatar inaad barnaamij u samaysaan star f m ahaan inta alle- ilaliinoodan iyo waxan ay jiraan lagaga hadlo berito sabti ah
berri miyaa adduun ee bahadmo gobolka waqooyi bari khayr khayr baan u rajaynayaa maxaa la dhihi jiray midii khudbadda madaxweynaha markaan usoo noqdo aada iyo aad
khudbadii madaxweynaha horta waxyaalihii aadka loo filayay kamuusan hadlin haye
hadalkiisana waxaa waaye wax badan baan isbeddel ku samayn doonaa sax
ani isbeddel baan ku samayn doonaadan waxaan u arkaa isbeddelkan jiraba sixir bararka soo isbeddel ma dhicin haye
isbeddelka uu ruuto sheegaayo Mhm.
waa midkan haddaba dhacayba miduu wax ka qaban rabana ma aha haye
aniga ma-ooni ahaantayda horta sidaasaan u arkaa ah maxaa yeelay shidaalkii kor buusi saddex boqol buu teg bale saddex boqol markuu litir shidaala tago ah gawarid maxaa lagu raaci haye maciishadii maxaa la dhihi jiray gu'i sokortahay twenty five kgs-ka ah aha
two five thousand five hundred buu marhayaa haye
dadka maxaa soo galaa waa artay shaqalaan baa iska jirtaa maxaa la dhihi jiray maciishadii cirka isku shareertay wax kasta oo muxuu ahaa maanta kenya weligeed waxaan ka dhicin shilinka laakiin Kenya- jaanjiyow madaxweynaha wuxuu dhahay go-aan adag baan qaatay een, xaaladan waktigan een, wa- in wax- waktigan xaaladan uu dareensan yahay laakiin go-aanka uu qaatay in heerka asaga uu gaarsiiyo uu qirsan yahay laakiin wuxuu leeyahay wax baan ka bedeli doonaa xaalad fiican oo wanaagsan baa wadanka usoo socda
ma saasuu leeyahay aada iyo aad
warkee war niyow annaga horta keliya waxaan rabnaa ha
horta isbeddel oo midkan isbeddelka maanta jira ee dhibka aan ahayna isbeddel deeqeed oo maciishadeed oo shidaal oo wax kasta ayaan rabnaa mooyeen madaxweynihii hore soomaaliya maxamed saafarraa wuxuu dhihi jiraa la yidhi Mm.
sideetanka ayay soomaaliya isku filaansha dhiri doontaa haye
sideetankii waa sideetankii kun sagaal boqol sideetankii mog mhm
markaasaa hor looga dara le hor baa looga daraba haye
hadee ruuto waa qaban unbuu leeyahay wax unbaa kor usii socdaay annaga in wax la qabto maan rabnaa ballanqaadka madaxweyneyaalkan afrikana moogtahay sideedaba yuusufo markay wax sheegahayaan ay kambeyn galayaan iyo markay kambeyn galayaan isku nooc maaha ah isbedel fara badan baa ku dhacaa aha in inkasta caalamku maaragtay waxyaala isbedel ahoo xagga maciishadda ay iska jirto aha laakiin kenya kenya weligeed meelaan wax gaarin bay gaareen dawladda waa la taageersan yahay waan taageersannahay dawladda annaga waxaa isbedel ha qabataa inaa isbedel ha qabato mb mb lagdheeraana arrintii maanta uu ka hadlay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad waa mahadsantahay jaaji wuu mahadsan yahay waa tahay balxigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana dhegeystayaal tobankii barqanimona toban daqiiqa ka hartay dhegeysta warkii aad maqli doontaan laakiin saaxiibadan te- telefoonka siinaya star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa daawud lagdheera jooge aa soo dhow adeer waa dhawahay fikirkeyga haddaan ka dhiibto ah horta niyo waxaa jirtaa an- nin walba wuxuu garan buu wax ku saadaaliyaaye miyiga markaan joogi jirnay libaaxa mar walba wax ma dilo mar walbana kulama jooge maalin maalin buu intuu imaado wax dila haye
markuu wax dilo waa meeshuu joogo wuu isu dhawaaqani hal ween buu libaaxa heli maqribkii buu dili waa meel uu joogo wuu iskugu dhawaaqan ha war geeri aanta taagnen geeri agtiisa aanta taagnen annagoo waxba ka cunin libaax baa hal ka dile waagi intuu ka baryaay yuusan cunin ninkii lahaa ha imaade kuwa wuu isu imaan maxaa ku keentay marka libaaxa u kaadi waan soo wataa anaa ku sheegi haye boqol meel buu iskaga imaan haye
habeenkaa libaaxa hashaa ma cunay ninkii lahaa unbaa berri u imaan iyadoo bakti oo taal
haye sidii u reebi sidii u reebi ee u reebi ee u reebi ee u reebi ee u reebi salaada markaa ninka buuka intuu maqlo soo kalo aha
waa luqunta jaban haye xogga jaban Haye.
iyo libaaxi oo barkii labada xiniyood lasoo daba dhigay aha dhibaato badan baad u imaan aha marka madaxweynaha shalay wuu qudbeeyey horta madaxweynaha waddanka markuu soo imaanayey waraabo sidaas uga ugu imaaday ha
waa libaaxi doolka ku imaaday hashi dilay waraabo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee waddanka sii joogay ee, m- maaragtay siyaasiyiinta usii ahaa ah waa un bahal
haye bahal wax cuni waaye haye dantooda moogi wax kale kama shaqeeyaan aad iyo aad nin meeshii laga soo doorta ka warhaya ma laha haye
madaxweynihii muxuu hagaajin bacdi uu hagaajiyaba kala laayay laakiin ani shalay waxaan rabay mhm wax badan baan moonin bixine mm inuu yidhaahaa faraha ku taago yidha maxaa waxaanu bahle maxaad afka u kala haysaa haye waxaad soo cuni karta waa soo cuntee dadweynaha aan meel gaarsiin madaxweynahan intuu imaada waxyaalo badan oo annaga aan weligaana helin baan helnay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah mushaar du- dad mushaar iska siin baan aragnay raashiin dad loo geen baan aragnay dad le- wax la siinaayo oo ma- telefoon loogu soo diri toban toban kun koob iyo toban kun dad la hay-ada socdaan waxaana weligaan dowladda kenya ka helin baan annaga helnay
agdheera may soo gaartay marka madogaashi may soo gaartay orgidii yaryareed ee labada boqol la siin jire toban kun bay maanta lagdhiira ka marayaan lacag intaa gaartaba weligaan maana arkin meeshan marka waxa qaylinaya waa un waraabihii intuu dhacay ama meesha ku jiray ilkaha soofaysanaya dowladda markay dhisata boobi jiray kuwii un waaye dadkan berigii b b i waati intaasoo milyan lagu dhumiye wax ka hadli maana arkin ninkan waktigu wax qaban lahaa waraabaa hortaagan laakiin ani sida hadda ii muuqato waxaan dhihi lahaa ah madaxweynaha dadkan shaqa la-aanta ahee hantida dadweynaha inuu booba doonayo ee si- ee maaragtay siyaasiyiinta eh, sharci u soo saar sharci sharci dadkan lagaga hortago aad iskaga celiso usoo saar laakiin adiga adiga adiga laakiin een een maxaa ku eedeysaa oo ku dhalaal ku dha- ku dhaliilaysaa siyaasiyiinta maxay qabaan ile madaxweynaha asaga go-aan kale asaga wax ka qaban karaa ka bedeli karaa xaaladda waqtigan hadda uu ku sugan yahay adeer daawud nin walba wixii loo dhiibo wuu laqay dadkiisa wuxuu la soo gaaray mala ani runtaan kuu sheegi haye been ma doonayo mhm khiyaano iyo dhibaato iyo wax allo nin walba wixii loo soo dhiiba asaga unbaa lagoo caloosha ku bilaaray mhm
nin dadweynihiisa maanta maxaad uu ka sheegan hayo mhm ma arkaysid mhm
marka kuwaa kora webna dhammaanba waqooyi baraa'iide kolley adiga unbaa waxa wixii soo akrinay nin walba waxqabadkiisa marka madaxweynaha waxaan leeyahay ha laga warsugo sixir bararka adduunka oo dhan buu yaallaa annaga weliba noo waqooyi bari haddaan nahay orgigii yaraa ee weligii shanta boqol iyo kunka shilin iyo nalagaga qaadan jiro toban kun buu maanta noo maraya aad iyo aad duqaydi mushaar bay noo heleen inkasta oo maaragtay curyaamiintii dad la- lacagtoodii la reebtay la jira jira dad lacag oo lacagtoodii maalin meel ay ku maqanta maogi aan la helin laakiin annaga sida hadda noo muuqato madaxweynaha inuu isbeddel keeni lahaa isbeddelna keenay bay nala tahay suuq baan helnay lacag baa noo imaatay orgidii yaryareed baa tijeesku toddoba kun mari haysaa neef loo ay haddaad aragta lacag buu mari neefku geelaha lacag buu marayaa annaga lacag baan helnay runtii haddaan kuu sheego boolisan professor daana lacag aana weligan xoolaha anaga nalagaga qaadan jiri xoolaha anaga meel biyaasha nalagaga guran jiri ko waxaa kaloo haddana jira sixir bararkan iyo batroolkan kacay ma kenya keliba nimankan wa siyaasiyiinta yaasa u digsaday dhulkoodii kamaba warhayaane dadkii intay isku dileen oo kalaashish sameeyeen oo dadkii xabadda isla dhacayay ha- ka- madaxweyne ag taagan yihiin waar ninkan madaxweynaha laakiin laakiin adardaawadu lama socota wadanka tanzania gabadh hadda xukumayso ama xilka u hayso oo samiya suluhu inay shidaalka intuu saa u kacay hadda qiimo dhimis ku samaysay isla uganda sidoo kale ay samaysay marka madaxweynaha isaga maxaa ka hortaagan ruto tanzania ma ogtahay da- siyaasiyiin baa sidan oo kale u baabi'isay haye tanzania nolol nololba may soo marinba haddii aad dib u raacdo way soo rafaaday siyaasiyiin un baana sidaa yeeshay haye hadda kaney hadda kaney wuu la dagaalamaya ninkan madaxweynaha dadkan shicibka eh, madaxweynaha hala kaalmeeyo anise ila tahay Haye.
dadkan shicibka iyo idinka wariyaasha bahalladan bahalladan isku imaadeen hashii uu dilay raadin hayaano reebi hayaani waxaad yeelaysaan bahalladan ha lala hadlo ha la yidhaaho madaxweynahan hoosta u fiiriyo war wax kale ha iska daa shicibka waad kaalmaysay wax baad la qabatay masaakiin baa wax heshay meel walba wax baa laga helay xoolihii baa suuq noo yeesheen oo lacag baa soo baxday meel ay ka soo baxda annaga ma sheegi karne siyaasiyiintan meesha iska fafadhiyaan wixii loo soo jiibay coraane madaxweynaha ka lalmadaan si xadho sharcina ha u sameeyo waa u aad baad u mahadsan tahay shukran ayaan ku leeyahay star f m soo dhow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
saaxiib baan ku salaamay waa xuseen qaliil soo xaajiriid soo dhow saaxiib
aba waan soo waan kuu dhowahay haye haddaan u gudaga mhm
waraal hadda uu sheegi horta nugta aabbaa dhale
ya
waraala aabbay daawuud uu sheegay ha
wuxuu leeyahay aabba haye
aabbihii buu laakiin ka booday oo meesha ka bixiyey marka adi aabbaha waa dhankee ula jeeda marka ad- ad- aabbahaas aabba waxaa waaye madaxweynaha le waay haye
waayo ninka horta hogaanka dalka haya waa masay haye
sahay ballan buu qaado wuxuu yidhi waxaan qaban maalinkii oo olaha doorashada ay socotay wixii uu ballan qaaday maanta inuu qabtaa la rabay mm maanta ballankaanu sii gelaya sax
haddaan wax kuu qaban waxaa kuu dhaantaa waxan ho sax
waxaanan kuu qabtaa dhaantaa haye
laakiin maanta aan joogo haddaan ku dhaho beri dambaan wax kuu qaban inaad gaari in kalaba alaago haye
wadankiina wuu qarxay oo wuxuu noqday kaaf aha
saliidii waa la iskaga sii dari aha
haddii walaal haddaan saliidiba ee kor usii kacday raashiinka meeshuu tegi haddana ma garan ha
wuu ka sii dari sax
keelihii sokortaa meejan waxaan kaga iibsanaa laba boqol iyo konton mm
hadda waxaan maqlayaa saliidii inuu halkii litarka saddex boqol oo shilin shilinka kenya uu haddana sii marahay haye
dee ninkii waxaa hadda ka dambe yaan barnaamijka soo dejin oon hoos u dhigi markuu leeyay asoo hadda u dhigiso iima dhan haye subaxan saaka ahba waan ku tilaabo qaadi lahaa mhm
haddii shalay wuxuu ka hadla saaka haddaan ku tilaabo qaadaynin wax dambe oo beri dambe ama beri ani maxay haysa haye
waraabaha ahaa miyaaxa xasan dile mm
ee intaa aragta haddana waraaba inta kugu imaado ee waaga u berisiyo ha
aabihii qalaa ka neh
aabbo ma waa qabaa ley ka warran waraabo hadda maa saddex xuseen falayr shukran intaana dhegeystayaasha khadadka telefoonada aan silin iyo barnaamijka qodobka saaka diradda ku saaran barnaamijka hogaanka ah markan dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid ah dadka qaybta barnaamijka ka ah dhegeysanona shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda u haysa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha haatan waxay kuleeyihiin hama katalulu adiga waxay kuleeyihiin hama katalulu ingia digital nanion soo qabsata nanion ultra ee sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sio waa sagaal soo qabso neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal dabcan teleefoonadan waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masaco com macaamiisha safaricom ay waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka foji oo casriga waxayna kule- waxayna ku- ka helayaan ama ku helayaan dhege ama k- ka gurayaan dhibcan telefoonada markaas nicilaha ama tooshilaha safaricom ayaa waxaad doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iideysan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeega internetka one g b oo bilaash ah mar walba oo aad iibsato telefoonka neon ray iyo neon ultra waxaad haddaba dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart iyo weliba neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo aad u jaban oo macquul ah oo markaas aad cid waliba ay awoodi karto bal fursadan ayaa keliya waxaa ka faa'iideysan karaa dadka noosh- tooshilaha niclaha isticmaala dhegeystayaal si markaasi lo- ay ugu guraan qaybta markaasi dhijitaalka ah wasaare dhegeysta markaad haysa telefoonkan casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub iyo waxa markaas adiga ku- wax tar ku noqon karay teleefoonadan waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masaco com googleka sidoo kale wax kaga baari kartaa shaqana ka raadsan kartaa dhegeysta waxaa sidoo kale ka raadsan kartaa qariirada googleka ee google map wax loo yaqaano sawir qurux badan aad sidoo kale ku qaadan kartaa abdaada badan markaasi ka calaali jirtay dhihi jirtay saaxiiba telefoonkaasi si tele- sawir aan iskaga qaaday wiil ayaan shalay isbaranay wuxuu iga codsanaya telefoon dabcan sawiro iga codsanaya mana hayo waxaan sameyn garan kara waxaasi howlahaasi iyo calacalka iska dhaaf oo telefoonka maanta qiimo jaban soo qabso waad awoodaa waa cid waliba markaasi awoodi kartaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid dhegeysa qaybta markaas youtubeka in wax walba qof walba uu ka baran kara dhegeysa haddaa gabar tahay haddii markaas qof laqo oo aad tahay oo markaas cuntada iyo jiiro ay kaga jirto mise aad aqoonin si wax loo kariyo ninka sidoo kale sana ku shaqeysan kara maqaaxida maanta ad arkayso inta badan rag ayaa ka shaqeeya waxayna markaasi barteen cuno karinta qaar ayaa laga yaabaa qaybta youtubeka inay ka barteen qaar ayaa laga yaabaa inay markaasi kolojo kale u galeen adiga maxaad sugaysaa kolij maxaa kugu dalay adigoo markaas qaybta youtube-ka wax kaga baran karta dhegeyste telefoonka waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada dhegeysta safaricom ee wakiilada safaricom iyo weliba shaka- shabakada ee w w w masaco com dhegeysta hamaka talulu ayaan ku leenahay aan kugu daro mid kale dhegeysta adeega qaybta barnaamijka leh ee dhegeysta ee shirkada markaas ay ku hays dabcan raalli ahaade waa haddii markaas xanuun uu ku daashaday oo la daala dhacayso xanuunkaada oo sidoo kale la kici laadahay oad ku wareertay dhakhtarkii la kulmayd aad ku wareertay dhegeysta isbaalkii daawooyinkii wix markaas natiijooyin aad helaynin saxa maanta waxaan ku leenahay waxaan ku haya war farxad leh orad maanta booqo isbitaalka aqaqaan hospital waxaa dhegeysta leh halkaas u jooga daryeel dabcan dhakhaatiir daryeel dabcan daryeel waxaan ku siinaya kuna bixinaya dhaqa- dhiir khibrad markaasi leh taageero xooganna markaasi adeegsanaya dhegeysta qaybta markaasi teknolojiyada ugu dambeeyay iyo weliba qalab heer markaasi caalami ah dhiigaada shaybaarada dhegeysta ugu dambeeyay iyo weliba dhacaanka ay kaaga qadan shaybaaradii ugu dambeysay dhegeysta halkaasi ayaa wax badan ka faagi karta ogaan karta xanuunkaada halka uu marka halkaa ka xanuunsantay halkaa ka jiranta iyo weliba dabcan wax markaasi horaan kaa maqnaa ayaa laga yaaba mar inaad maanta hesho koox khubaro halkaasi dabcan takhasusyaas kala duwan cudurra markaasi cudurrada kala duwan iyo cudurka adiga qabto cudurkaada looma waaynayo dhaktar ayaan ku leenahay maanta ora booqa hospitaalka qaqaan hospital bukaanka eh, waxay markaasi siinayeen daryeel ugu fiican kana ugu sareeya dhegeysta isbitaalka wuxuu leeyahay konton iyo laba xarumood meelaha markaas ugu fiican waxaa kamid slee wajeer capital timol valiakid biponi road in westland iyo meelo fara badan dhegeystayaal oo buckland xitaa markaasi geebo xaruntiisa dhexe dhegeystayaal maanta waxaan ku leenahay isbitaalka orod booqo oo markaasi gaar xanuunkaada haddii markaasi xanuunada ay dhegeystayaal uu ka- xanuunada xanuuno kala duwan ay ku hayaan ilkaha xunaha dhegeystayaal iyo sidoo meel weliba qofka oo markaas uu ka bukan yahay xan- waa xanuunada markaasi maqaarka hadday tahay kaadahaysta hadday tahay dabcan dhalmala-aanta hadday tahay cudurada markaasi kansarka isteejyada kala duwan uu leeyahay waxaasoo dhan war qof walba wuxuu hayo qof walba waxaa xanuunsan uu maanta maanta ah, dabcan hayo waxaa leeyahay isbitaalkaasi dhaqatirkiisa takhasuskiisa haysta oo looma weynayo for more information wixii faahfaahin dhegeystayaal waxaad markaasi ka heli kartaa isbitaalka qaqaan hospital clinic dhegeystayaal oo markaasi kugu dhow ama wicitaanka waad dhici kartaa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ballan ka sameysa rugta casbita- ee dabcan caafimaadka ama rugta isbitaalka caafimaadka is- dhegeystayaal xaruntiisa dhexe ee puntland ama xarunta isbitaalada meelaha kala duwan ee xaafadaha adigoo waceel lambarka mar kale aan kugu celin waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed caqaqaan university hospital nairobi daryeer heer caalami ah halkan iyo hadda ugu imow ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal star f m cunto gobolka qibra dhegeysanaysaan saaxiba dhammaantiin kuma sintii la socodka dhegeysta xulashada daqiiqada yar oo koban afar daqiiqa inuu sartay saaxiba ayaa dhegeystayaal sidaad ku maqlayseen barnaamijka khudbada sida dhegeystayaal madaxweynaha wadanka oo markaasi kaga hadlayay dhegeystayaal oo ku aadan xaaladda maciishada nolosha dhegeystayaal inta badan aadka u darinayeen sidoo kale in looga hadlo ayaa madaxweynaha markaasi shalayto oo aad usan ooga hadlin sidoo kale faahfaahin fara badan usan ka bixinin waana tan markaas hadda kenyaanka ay inta badan hadda dareemayaan ay sheegayaan in culeysyo fara badan ay hadda kala helayaan oo ay sheegayaan in waxyaalihii markaasi loogu talagalay in madaxweynaha diiradda ku saaro iyo weliba go-aanka markaasi kama dambeysa u gaaray u qaatay arrima arrintii xaaladaha ayaan saaka diiradda ku saaraynay dhegeystayaal fara badan ay qadka telefoonka dhegeystayaal kaga qayb qaatay waana uga mahadcelina dhammaan saaxiibada ka qayb qaatay arrintada fikirkoo saliimka ka dhiibtay dhegeystayaal daqiiqada yar oo kooban ay noo soo hareen saddexda daqiiqa mar kale waxaan kugu celinayaa dhegeystayaal waxaa mar kale aan ku leeyahay dhegeystayaal shirkada safaricom ayaa waxay mar waliba macmiisheeda u haysaa adeegyo markaas wanaagsan oo ku farxaan haatan waxay markaas kuleeyihin hamaka talulu ingiya digitalna neon soo qabsata neon ultra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal ayuu maraya soo qabso neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad markaas keleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakadaha ee www dot masaco dot com macmiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga foji waxayna markaasi kuleeyihin hamaka talulu safaricom ayaa waxay haatan doonayaan in macaamiisheeda ka faaideysan karaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka one g b o bilaasha mar walba oo aada iibsato telefoonka ah ee neon ray iyo neon ultra waxaad haddaba dhegeysan karta aada iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart iyo neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo aada macquul ah adigoo awoodi karayso dhegeysta fursadana keli waxaad ka faaideysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika music telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshadaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka iyo two g three g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faideysan karta waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub telefoonka waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www dot mastaco dot com googolka sidoo kale wax kaga baari karta waxa oo waxa adiga aad dooneyso ama dabcan aad ka danaynayso qaybta markaasi googolka telefoonka aad sidoo kale wax uga adeegsan kartaa ama sidoo kale shaqaad uga raadsan karta ama shaqaa ka baaran karaysaa ama sidoo kale adigoo gurigaada joogtaa shaqaa kasoo raadsan kartaa dhegeystayaal waxa aada u isticmaali kartaa tilmaamaha qarida googolka iyo weliba sabiro qurux badan aad markaasi ku qaadan kartaa waxaad arkaysaa dhegeysta dad fara badan oo markaasi ka faa'iideeyay dhegeysta teleefoonadan qiimaha qiimaha jaban ee safaricom ku keenaysa dhegeysta waxaa markaasi kamid ah sida gabdhaha markaas inay ka bartaan karinta cunada noocyada kala duwan dhinxaajigeeda cuno macaan uu kaaga baahan yahay kaa doonaya dhegeystayaal haddaba wixii faaf dabcan waxaad dabcan booqan kartaa meelaha markaasi telefoonada loogu iibay shirkada dhegeystayaal safaricom ee telefoonada waxaad ka heli karaysaa dhammaan dukaamada safaricom haddii dukaan markaasi uu kugu dhow yahay shirkada safaricom halkaasay tuuran yihiin waxaa keliya markaas odhanaysaa isiya oo halisiyo telefoonka qiimaha jaban ee neon ultra iyo neon smata dhegeystayaal oo qiimo jaban markaas lagu kala helaya dhegeystayaal fursadahaasi ee cudul maanta ka faaideysan kartaa haddii aad sidoo kale markaas aad booqan weyso ama tegeyso waxaad ka dhex dalban kartaa masaco dot com w w w dot masaco dot com ayaad qaraacaysaa halkaasi aad ka helaysaa telefoonada qiimahooda jaban telefoona markaas macquulgal ah telefoona markaasi ku anfici kara dhegeystayaal maantaba balan ka sameyso dhegeystayaal star f m codka gobolka qibir iyo subakada barnaamijka nala socodsiinaya iniin soo saaray dhegeystayaal arrimaha guud iyo xaaladaha barnaamijka diiradda ku saarayna shukran dhammaantiin meel walba joogtaan salboon noo dhegeysanaysaan niga madcelinaya sida wanaagsan quruxda badan qiimaha badan aad noo dhegeysanaysaan dhegeysan maadhow isku diyaariya barnaamijka madasha faadumalaki saaxiibayaal jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaan leeyahay saaxiibada jimcada isku diyaariya oo diyaargaroowa oo markaas galabqaata sidii markaas masaajidka xilli hore ku tegi lahayd tasbiixda barya adagaasta badiya dhegeystayaal qur-aan akhriska badiya waa muhiim salliga nabiga waa muhiim dhegeysan inaad badisaan waqtigan jimcaha dhegeystayaal mar waliba waa lagaa doonaya laakiin waa lasii kala dadaal badan yahay haddana arabta dabcan nawaysadaada qaado qabiiso qamiiskaada xero iscarfi bax orod masaajidka aad saaxiib oo dhaaf guryaha oga bax guryaha hablaha oo iyo caruurta nabadgelyo beriton kulmi doonaa xaaladaha guu dabcan waxaan ku kulmi doonaa barnaamijka dhegeystayaal hadduu ay bahaa idma gobolka uqaybir inta ka hor waxaan iga tegayaa nabadgelyo saaxiibayaal insha allah isma weyno